bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd suuratu taha ayaan kusoo dhex jirnay aayadda soddon iyo toddobaad ayuu darsigani ka bilaabanaya qisadii nabiyullaahi muusa caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ayaan kusoo dhex jirnay oo inoo dambeysay nabiyullaahi muusa calayhi salaam oo allah weydiistay subxaana wa tacaala in uu walaalkii raaciyo haaruun hawshan loo dirayo si uu ula qabto talabaad inuu ilaahay subxaana wa tacaala guntinta carabka ka furo si loo fahmo hadalkiisa arrimo fara badan markuu weydiistay waxaa la yidhi codsigaagii iyo waxaad weydiisatay waa lagu siiyey arrintiibaa marka sii socota allah subxaana wa tacaala nabiyullaahi muusa calayhi salaam wuxuu u sheegayaa tan hadda la siinta ee lagu siiyey inaysan ahayn siismadii koobaad iyo galladii koobaad galladaa ka horreeyay baa laleeyahy walaqad manannaa xaqiiqe waan galladaysanay calayka dushaadaan ku galladaysanay muusow maratan mar ukhraa oo kale markan mar ka horraysay baan kugu galladaysanay id waqti baan kugu galladaysanay awxaynaa aan waxyoonnay ilaa ummika hooyada aan u waxyoonnay maa yuuxaa wixii la waxyooday yani shay weyn oo la sheegi karin afka lagu xusu karin cadamadiisa ayaa loo waxyooday an iqdi fiihi ayaa loo waxyooday ay iqdi fiihi ku rid muuse fi taabuuti sanduuqa dhexdiisa ku rid faqdi fiihi sanduuqii ku rid filyami badda dhexdiisa ku rid badda dhexdeeda ku rid falyulqihi ha rido baddiina falyulqihi muusoo sanduuqii ku jira ha rido alyamu baddii ha rido bisaaxili xeebta ha ku rido ya'khudhu waxaa qaadan caduwun cadow lii aniga cadowi ah wa caduwun cadow lahu isaga cadowu ah wa alqaytu waan riday calayka dushaada waxaan ku riday maxabbatan jacayl oo minii aniga xaggay ka ahaada iyo walitusnacaa in lagu sameeyo in lagu sanceeyo calaa caynii yacni indhahayga korkooda ayib id waqti tamshi ukhtuka qisadii nabiyullaahi muuse calayhi salaam baan ku dhex jirnay rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waxaan kugu galladaysanay dushaada ku galladaysanay mar kale macnaha markan risaalada la siiyey codsigii walaalkiina laga aqbalay mar kalea ka horraysay oo gallad ilaahi subxana wa tacaala kuu galay baa la leeyahay waxay ahayd markii hooyadaa loo waxyooday wixii loo waxyooday saasoo kale waxaa la yidhaahdaa markii la weynaynayo shayga fa hashiyahum min alyami maa hashiyahum fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa yacni wax weyn hooyadaa ayaa loo waxyooday waxyigaas in qalbigeeda lagu riday waa dhici karta oo ilhaam ay tahay waxuun qalbigeeda la geliyey inuu riyo yahayna waa dhici kara in malag loo soo diray oo uu u keenayna waa dhici karta wabitaali waxaa ka laazimaysaa cid kastoo malag u yimaadaayay ma aha rasuul iyo nebi ku noqon maayo saas maanaa nimankii la fitnaynahayey saddexda ahaba waa kuwii malag u yimi sooma haddana nebiya kuma noqonin marka in malagun u yimidna waa suurtagal arrinta loo waxyooday marka waxay ahayd nabiyullaahi muuse calayhi salaam wuxuu dhashay xilligaa reer bani israa'iil ay ku jiraan gumaysiga ugu adkaa oo wiilashoodana wixii wiila u dhashana la dilaya gabdhahana jaariyado iyo shaqaalo laga dhiganaya xilligaasuu dhashay allah subxaana wa tacaala marka ayaa wuxuu qadaray nabiyullaahi muuse calayhi salaam xaaladda uu ku dhashay sidii uu u badbaadi lahaa hooyadii baa markaa arrintan loo waxyoodo waxaa lagu yidhi sanduuq ku rid wiilka waa markay u cabsateen fa idaa khifti calayh fa alqihi fi lyami soo maha markaad u cabsato sanduuq ku rid santuuqii uu muuse ku dhex jiray badda ku tuur badduna alla wuxuu qadaray inay iyaduna xeebta kusoo tuurayso xeebta markay kusoo tuurtana waxaa qaadanaya mid isagana cadow a anigana cadowiya faltaqatahu aalu fircawn qoyskii boqortooyada ee reer fircoon ayaaba qaatayba cadowga ilaha sheegaya subxaana wa tacaala waa qoyska fircoon fircoon baa qaatay wiil buu ka dhintay rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala waxaan arrintaa hooyadaabaa loo waxyooday si laguu badbaadiyo ood u samata baxdo mid wey ta labaad rabbi subxaana wa tacaala wuxuu kugu koriyey cadowgiisii weynaa ee fircawn gurigiisiibuu kugu koriyey halkaasaa lagugu xanaanaysanaya wa alqaytu calayka maxabatan kalgacayl iyo jacayl xaggayga ka yimidna dushaadan ku riday macnaheedu waxa weeye nabiyullaahi muusa calayhi salaam allana wuu jeclaa khalqigiisana wuu jeclaysiiyo ciddii aragtaba inay jeclaato ayuu rabbi subxana wa tacala qadaray haybad baa ilahay dul saaray subxana wa tacaala keenaysa ciddii aragtaba inay jeclaato waana midda ka keentay islaantii fircawn markay aragtay inay tidhaahdo quratu caynin lii walaka laa taqtuluu ilqabowsi buu ii yahay adiya anigabe yaan la dilin bay tiri saas maana walitusna calaa caynin waxaa laga wadaa in lagu sanceeyo aniga ishay indhahayga korkooda macnaha waxaa laga wadaa oo loo isticmaalaa calaa caynida ilaaladayda iyo xifdigayga iyo arag aan ku arkahayo in lagugu sanceeyo lagugu koriyo sancadan hadda waxaa laga wadaa bimacna tarbiya sida culimada salafku ay leeyihiin maxaa yeelay guriga fircawn marka lagu korinayo rabbi baa ilaashanaya subxana wa tacaala cadowgiisii wiilashii la midkaayoo dhan wada gowracay baa haddana isagii korinaya raashinkiisiibuu ku korayaa gogoshiisiibuu ku korayaa xanaanintiisiibuu ku korayaa waa hawl alla wata subxana wa tacaala walitusnac calaa cayni halkaa in lagugu koriyo calaa cayniida marka waa yani waa luqa carabiya oo fasiixa wey waxaana la yidhaahdaa loo isticmaalaa culimmada salafka qaar baa ku fasiray laakiin laazim baa la yidhaahdaa ayagoo rabbi subxaana wa tacaala sifo u sugaya sifatulcayn la yidhahda oo ilaahay sifaatkiisa daatiga ka mid ah bay haddana waxay ku fasirayaan bimacna aru'ya walxifdi bay ku fasirayaan maxaa yeelay waa laazim yani waxay ka dhalanaysaa yani tanay ka dhalanaysaa laazimkay ku fasiraan iyagoo sifadii sugaya isma diidaysa marka ama ahlulbidaca iyo qolyahan yani firaqda ah yani jahmiyada iyo muctasilada iyo ashaaciradu ayagu intay sifadii oo dhan diidaan oy sifatulcayn oo dhan anfiyaan bay markaa u bedelayaan oo dhinac kale u leexinayaan marka waa laba itijaaho kala gedin sifada inaad sugto laazimkeedana ku fasirtaay ma diidayso iyo waxay kale tahay inaad sifadii o dhan meesha ka saarto macnaha marka calaa cayni macnaheeda waxaa la yidhaahdaa yani ishayda ishayda iyo araggayga iyo xifdigayga ayaad ku joogtaa ama ku daaqso ama ku soco macnaha saas o kale macnaha ayib walaqad manannaa xaqiiqiya waanu galladaysanay calayka dushaadaanu ku galladaysanay maratan ukhraa mar kale muusow id wakti baanu ku galladaysanay dushaada aanu ku galladaysanay awaxaynaa aan waxyoonnay ilaa ummika hooyada aan u waxyoonnay maa yuuxaa wixii la waxyooday aniqdi fiihi ku rid baanu waxyoonnay waa ka wixii loo waxyooday ee qalbiga loo geliyay ama lagu qanciyey aniqdi fiihi ay iqdi fiihi ku rid damiirku muuse u noqonaya muuse ku rid fi taabuuti santuuqi ku rid faqdi fiihi damiirkeeduna muuseo santuuqii ku dhex jira u celi si damaa'irtu kulli hal meel aad u wada marto faqdi fiihi muuseo santuuqii ku jira ku rid fil yammi badda dhexeeda ku rid falyulqihi muuseo santuuqii ku jira ha rido alyamu baddii ha rido bisaaxili xeebta ha ku rido halkaa kusoo tuurta iyadun waa qadar ilahi subxana wa tacala ya'khudhu waxaa qaadanaya ha qaata markaa ama waxaa qaadanaya caduwun mid cadow a lii aniga cadowi ah wa caduwun mid cadow a lahu isagana cadow ah isagana cadow buu u yahay allana cadow buu u yahay waa fircawne wa alqaytu waan riday calayka dushaada waxaan kugu riday maxabatan jacayl anna waa ku jeclahay khalqigeena waa ku jeclaysiiye maxabadaasoo minii aniga xaggayga ka ahaatay walitusnaca iyo in lagu sanceeyo daraaddeed calaa caynii ishayda korkeeda yacni ilaalin iyo fiiro iyo ka warhayn anigu aan kaa warhayo in lagugu sanceeyo lagugu koriyo ilan meeshaas khatarta ah iyo guriga halista ah buu ku korayaa rabbi baa ilaalinaya subxaana wa tacala oo ilaashanaya oo meeshaa ku koranaya macnaha id tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum calaa man yakfulu id tamshi yani wadkur iska soo qadar daarto ama waxaad tidhahdaa wa alqaytudii hore ku tacalluqi waxaad tidhahdaa kalgacaylka waxaan kugu ridoon dusha dushaada kalgacaylka ku riday id waktiga tamshi ay socotay ukhtuka walaasha ama idtii hore ka bedelo id awxaynaadii ka bedel waxaan kugu galladaysanay dusheeda id awxaynaa markaan u waxyoonay ilaa ummika id wakti baanu dushaada ku galladaysanay tamshi ay socotay ukhtuka walaasha ay socotay oo fa taquulu markaa ay tir ay lahayd hal adullukum ma idin tusaa calaa man cid korkii yakfuluhu kafaalo qaada wiilkan farajacnaaka markaasaan ku celinay ilaa ummika hooyadaa baan kugu soo celinay kay taqara si ay u qabowsato caynuhaa isheedu oo walaa taxsana ayna u murgin wa qatalta waa dishay nafsan naf baa dishay muusow fanajaynaaka markaasaanu ku badbaadinaan ku samata bixinay min alhammi murugtii baanu kaa samata bixinay wafatannaaka waanu ku fitnaynay futuunan fitnoyn ama wafatannaaka waanu ku fitnaynay futuunan fitnayn mastar laga dhigo falabista markaasaad nagaatay siniina sanado ayaad nagaatay fii ahli madyana ree madyan madyan dadkeeda ayaad ku dhex nagaatay uma kadibna ji'ta waa timid calaa qadarin qadar korkiibaad ku timid yaa muusa muusow yacni qadar alle oo horay u qorshaysnaa dushiisaad ku timid yaa muusa muusow wasfanactuka waan ku samaysta waan ku sancaystay linafsii naftaydaan ku sancaystay nabiyullaahi muusa calayhi salaam markuu fircoon qaatay markay hooyadii sidii loo waxyooda yeeshayo badda ku riday sanduuqii sanduuqii suu socday xeebtuu tegey badii way soo tuurtay xeebtay kusoo tuurtay fircoon reerkiisii baa qaatay oo wiilhaan u qaatay markiiba waxaa uun ka heshay xaaskii uu fircoon qabay markaasay tiri wiil baynu ka dhiganayaanla dilinkan meeluu ka soo jeedana ma garanayaan lama yaqaano wiilun baddu wadatow wiil ahaan bay marka u korsanayaanoo gurigii u geysteen markay meesha geysteen ayaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu qadaray nebi muuse inuusan naas aan ka hooyadii ahayn inuusan noogin qorshe ilahi subxana wa tacala horay u qadaray bay ahay waxaramnaa calayhi almaraadica min qabl horaan baanu waxaan u diidnay bu rabbi subxana wa tacaala dumarka wax noojiya inuu cid kale hooyadii ahayn nuugo ilmihii markii meesha ay ka qaadahayeen hooyadii hooyadii markay badda ku tuurtay gabadheedii bay ka daba dirtay markaasaa waxay tidhi qusiihi qusiihi bay tidhi bal raacraac dabagal bay tidhi way raacday iyadoon istusaynin bay kor ilqoodhkaas meeshahaasay ka fiirinaysaa bal ilmaha waxay ku sameeyaan waa la tageen yani kor bay kala socotaa anjunub meel yaro baciid ah bay ka fiirinaysaa ilmihii markay qaateen oo la tageen naas oo dhanna uu diiday bay intay reerkii u tagtay bay waxay tidhi hal adullukum calaa man yakfuluh cid idin kafaalo qaada oo idiin haysa ma idin ma idin tusaa saasay marka ku timid saasay marka wiilkii hooyadii loogu soo celiyey waa la soo qaaday bal loo gabaalay reerkaad sheegayso hooyadii baa loo keenay naaskii hadday afka u gelisayba waaba nuugayba way ku farxeen maxaa yeelay ilmaha naas oo dhan diidan oo khatarta ku jira ayaguna ay rajo ka qabaan oo ilmaha ka dhigan hayaan waa in xal loo helo xal kale waa la waayey naaskanunbuu nuugayba hooyadiibaa sidii ilahay ugu soo celiyay subxaana wa tacala waana mid rabbilahi subxana wa tacala horay buu ugu ballan qaaday innaa raadduuhu ilayki wa jaaciluuhu min almursaliin waan kuu soo celinaynaa bu rabbi ku yihi subxana wa tacala sidii baa loogu soo celiyey meeshaasay marka ku nuujinaysay fircoon iyo qoyskiisaa meeshaa kharashka bixinahayay iyagaa nafaqaynahayay hooyadiibuuna naaskeeda nuugayay hooyadiina waa loogu qalbi dejiyey oo meeshii baa loogu soo celiyey rabbi subxaana wa tacala wuxuu maamulayay maxaa hooyada wiilka loogu soo celiyey inay degto ku degto oo isheedu ku qabowsato oy ku faraxdo oo ayna murgin saas daraaddeed baa loogu soo celiyey taasi mid bay ahaydoo gurigii cadowga iyo fircawn inuu ilaahay kugu koriyo hooyadaana dib kuugu soo celiyo naaskeedii aada nuugto halkaana rabbi kugu korsado subxaana wa tacaala waxay ahayd gallad ilaahay kuu galay bay ahayd horta waa gallad labaad qorshihii hooyadaa badda ay kuugu ridayna alla subxaana wa tacaala buu ka yimi gurigan inaad ku kortana hawl ilaahay watabi ahayd hooyadaa in lagugu soo celiyana hawl alla watabi ahayd intaasoo dhan gallad lagu galay bay ahayd waxaa ka mid a galladaha lagu galay ee tan ka horraysay markaad nafta dishay yacni kulli waxay ka horreeyaan intaan risaalada loo dhiibin oo xilka aan la saarin saas way macanaha markaad nafta dishay naftan uu dilay iyo dilkeeda iyadana suuratulqasas baan ugu tegi doonaa sababtay ku dhacday saas way macanaha wadakhala almadiinata calaa xiini haflatin yacni xilli dadku ay moog yihiin buu magaalada galay markaasuu wuxuu arkay laba nin oo islaynay haadaa min shiicatii wa haadaa min caduwi mid waa reerkiisa waa reer bani israiil midna waxa wey waa qibtiyiintii waa aalu fircawn labadii nin buu marka kii ay isxigeen reer bani israaiil baa u habarwacmay yii war ninka iga qabo sidii buu ku dilay nebi muuse calayhi salaam waa midda keentay marka waxa weeyaan in la raadiyo oo markaa uu cararo oo madyan u cararo oo ilaa akhiri qisada iyadoo faahfaahsan bay suurat lqasas insha allahu tacala ku imaan doontaa halkan laakiin tilmaan gaaban baa laga bixiyey maxaa yeelay nebi muusa la xusuusinayaa galladihii ilaahay u galay subxaana wa tacaala waqatalta nafsan fanajaynaaka min alami walbahaarkii iyo murugtii halkaa dhacday baanu kaa badbaadinay burbiri subana wataala ilan in la dilaa laisku dayay markaasuu walbahaaray rabbibaa subxaana watacaala jidkii uu ku baxsan lahaa u bixiyey reer madyan halkaasuu ka dhacay waa car tag saas way macanaha waanu ku fitnaynay buu rabbi yihi subxaana wa tacaala fitno ayaanu ku fitnay ama fitnooyin baanu ku fitnaynay fitnooyin fara badan buu nebi muuse maray calayhi salaam falabista siniina fii ahli madyana wakti baad reer madyan soo joogtay baa layidhi markuu meeshaa ka qaxay oo ka cararay dhulkii madyan buu tegey madyan markuu tegey buu la xidhiiday nin meeshaa joogay suuratulqas baa iyadana sheegi doonto halkaasuu kula xidhiiday gabadh buu ka guursaday mudduu la joogay talow muddadaas intee bay ahay toban sanaya taqriiban saasaa loo baday inii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayni cala an ta'juranii thamaaniya xijaj fain atmamta cashran famin cindik falamaa qadaa muusa alajala bu ala yidhi subxana wa tacala ajalka uu dhammaystay waa tobankii buu dhammaystay toban sano reer madyan markuu la soo joogay buu qadar ilaahay kusoo laabtay qadarta waxaa laga wadaa arrin horay u qorshaysan oo alla sii qorsheeyey bay soo noqodkiisu ahaa wax qadaran buu ahaa waxaan o dhan waa wada qadaran yihi waxaan oo dhan qorshe ilahay wata wey subxana wa tacala saas wey macnaha wastanactuka linafsi macnaha anigaa ku samaystay oo ku sanacaystay wey hanaa ku sancaystay ku korsaday ku tarbiyeeyey hawl baan kuu wataa waa nin wax laga damacsay oo rabbi subxaana wa tacala uu sancaysanayo id wakti xus ama id wakti baa lagugu galladaystay tamshii ay socotay ukhtuka walaashaa ay socotay oo fa taquulu ay lahay hal adulluku ma idin tusaa calaa man cid korkiisa yakfuluhu kafaalo qaada wiilkan cid idin kafaalo qaada oo idiin haysa ma idin tusaa farajacnaaka markaasaan ku soo celinay muusow ilaa ummika hooyadaa baan kugu soo celinay kay taqara si ay u xasisho caynuhaa isheedu oo walaa taxsana ayna u murgin yani kay taqara si ay u qabowsato caynuhaa isheedu si ay u qabowsato u farxdo wey macnaha walaa taxsana ayna murginoo walbahaarku uga baxo aad bay u walbahaaday sida macna suurat lqasas alla subxana wa tacala ku sheegay wa asbaxa fu'aadu ummi muusa faariqan bu alla yidhi subxana wa tacala wax kale oo dhan isaga waxaan ahayn qalbigeed waaba ka madhayba qalbigeeda waxaa ku jira uun wiilkii iyo xaalkiisu muxuu noqon doona saas way macana wa qatalta waxaad dishay nafsan naf baa dishay fanajaynaaka markaasaan ku badbaadinay min alhammi yacni waxaanu kaa badbaadinay walbahaarkii arrintaa ka dhashay wa fatannaaka waanu ku fitnaynay oo waan ku imtixaanay futuunan imtixaan baan ku imtixaanay imtixaanaad badan baa la wariyey oo cabsidii iyo amaa lagu dilaa iyo dembigii ilaan arrintii meesha ka dhacday lafteeda khalad bay ahayd khaladkaa xataa dembigeeda alla ma kuu dhaafi doonaa imtixaan bay ahayd imtixaanaadka la gelimariyey bay ahayd macnaha wax weeyaan murugta lahaa bayd macnaha falabista markaasaad nagaatay siniina sanado fii ahli madyana reer madyan dhexdooda madyan dadkeeda ayaad ku dhex nagaatay waa qoladuu la xidhiida gabadha ka guursaday uma kadibna ji'ta waa timid calaa qadarin qadar iyo qorsho korkiibaad ku timid yaa muusa muusow qadar ilaahay subxaana wa tacaala baad ku timidoo toban sano markaad maqnayd arrin qorshaysan bahayd soo noqodkaagiina qadar ilaahayoo horay u qorshaysan ayaad kusoo laabatay wastanactuka waan ku sancaystay linafsii naftaydaan kuu sancaystayoo markaa hawshaa socoto oo dhan alla subxaana wa tacaala tarbiye uu tarbiyaysanayo wey idhab anta wa akhuuka biaayaatii walaa taniya fii dikrii hawshii waata marka intaasaa la xusuusiyey allah subxaana wa tacaala markuu wax doonayo saad moodaysa maaa hawshuu ilaahay rabo wallahu qaalibun calaa amri wax ishortaagi kara ma jiro alla subxana wa tacala hadduu shay rabo bal fircoon oo intaa ka taxadarayay wiil reer bani israa'iil ayuusan soo bixin oo saxaradiisii ay ku yidhaahdeen wiil reer bani israa'iila kaa qaadi doono kursigan oo saas daraaddeed u gumaaday wixii wiil dhashay oo dhan gumaad ku bilaabay ayaa allah subxaana wa tacaala intuu muuse ka badbaadiyey dilkiisa baa haddana waxaa lagu korsaday gurigii fircoon laftiisa bal fiiriya cuntadiisii gurigiisii raashinkiisii isagaa ma yani waxa way korinaya isagaa xanaanaynaya isagaa ka warhaya soo maarata taxadarkii ma waxbuu taray allah subxaana wa tacaala markuu wax damacsan yahay sidiisaba lagama hortegi karo meeshaad adigu wax u wado meelaan lahayn buu wax ka soo saari rabbi subxana wa tacala saas wey macana halkaasaa nabiyullaahi muusa calayhi salaam rabbi ku koriyey subxaana wa tacaala oo uu ku barbaaray idhab tag buu rabbi ku yidhi subxana wa tacala marka idhab tag anta adiga iyo wa akuuka walaalkaa taga biaayaatii aayadahayga la taga walaa taniyaa ha noogina fii dikrii xuskayga dhexdiisa ha ku noogina xuskayga ha ka noogina idhabaa taga ilaa fircawna fircawn xaggiisa aada inahu isagu taqaa waa xadgudba waa qooqay oo faquulaa dhaho lahu isaga qawlan hadal layinan oo jilicsan lacalahu wuxuu mudan yahay yatadakaru inuu waansamo ow amase yakhshaa inuu baqo oo cabsade qaalaa waxay yidhahdeen rabbanaa rabbiganow inanaa anagu nakhaafu waanu cabsanaynaa an yafruta inuu hororo calaynaa dushanada inuu nagula soo boodoo nagaba suginba maanu ka cabsa aw amase an yatqaa inuu xadgudbo oo qooqo xadgudub siyaadaa inuu sii galo qaala rabbi wuxu uhi subxana wa tacaala laa takhaafaha baqina inanii anugu macakumaa la jirankiina ayaanahay asmacu waan maqlayaa hadalkiina iyo hadalkiisaba wa araa waan arkayaa meeshaad joogtaan iyo xaalkiinana waan arkaa faatiyaahu u taga buu rabbi yihi subxana wa tacaala oo faquulaa dhaha innaa anagu rasuulaa rabbika rabbigaa labaduu soo diray baanu nahay fircawno fa arsil dir hawshanaan u soconnaa fa arsil dir macanaa la jirankanaga waxaad dirtaa banii israa'iila reer bani israa'iil nala dir walaa tucadibhum hana cadibin cadibaadda iyo cadaabka iyo ciqaabta ka da qad ji'naaka waanu kuula nimid biaayatin aayadaanu kuula nimid oo min rabbika xagga rabbigaa ka yimid waasalaamu nabadgeliyana calaa man cid korkiibay ahaatay ittabaca raacay alhudaa hanuunka raacay innaa annaga qad uuxiya waana loo waxyooday ilaynaa annaga waxaana loo waxyooday ana alcadaaba cadaabkii calaa man cid korkii inuu yahay kadaba beeniyey oo watawallaa jeesaday rabbi subxaana wa tacala wuxuu ku yidhi muuse waadiyo walaalkaa taga aayadahaygana la taga aayadahay la tegayaan waa aayadihii aan soo marnay in horey loogu sii tababaray oo ushii iyo gacantii iyo aayadihii baa layidhi la taga qaada aayadahaas dikrigaygana ha ka nooginoo ha ka daalina macnaha dikrigu waa khayru muciin markaad dagaal ku jirto oo muwaajaho aad gelayso dikriga ilaahi subxaana wa tacaala waa garabka ugu fiican ee la garabsado wey taas wey haddaad dagaal uun gelayso rasuulkeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh dagaaladuu gelayay oo dhan markay saxaabadu dagaalku bilaabaan isagu dikri ilahi buu nabigu u jeedsan jiray salawatu rabbi wasalamu caleyh allah subxaana wa tacaala buu baryo iyo dikrigiisa buu nabigu isku mashquulin jiray marka dikriga ilaahay waa loogama maarmaan ninkii muwaajaho galaya isagoo xaqa xambaarsan saas way macanaha walaa taniyaa fii dikrii marnaba ha ka noogina le taga baa la yidhi oo fircawn u taga nin qooqay weye waa nin xadgudbay oo dee qoqiisii waxaa ka mid a waa ninka yidhi ana rabbukum lacla rabbigiini igu sarreeye waa aniga waa aniga anaa yani waxa weye rabbiga ugu sarreeya waa aniga maa calimtu lakum min ilaahin hayribu ilaah aan aniga ahayn idinmaba ogibu ilaahaan aniga ahayn meeshaba kama jiraba xadgudubkiisu heerkaasuu gaadhay innahu dagaa ninka heerkaa gaadhay buu rabbi wuxuu ku yidhi muuse iyo haaruunow taga oo waxaad ku tidhaahdaan hadal hadal dabacsan hadal jilicsan ku dhah hadal aan adkayn hayl ninku waa kibiraaniya waa isla weyn haddii hadal adag lagu yidhaahdaaye hadda meeshaasi waxa weeye intaan muhiimadiiba la gudaninba buu dagaal bilaabaya sooma xoogaa hadalka marka in loo dabciyo taasina waxay ku tusaysaa ruuxa daaciga ee dacwada iyo mabda'a xambaarsani in aan yani aynan munaasab ahayn inuu hadal qalafsan isticmaalo ama hadal adig isticmaalo fircoon oo ilaahnimo sheeganaya yuu rabbi ilahi subxana wa tacaala hadal dabacsan ku dhah cid kastood ilaahnimo ka sokaysa sheegashada ilaahnimada ka sokaysana waa ka sii xag jirta hadalkaa dabacsan baa wax lagu qaata hadal qalafsan wax laguma qaato hadalka qalafsani waa dagaal bilowgii waa kala tag bilowgii waa caytan bilowgii wa laakiin wax qaadad hadday noqoto hadalku waa inuu dabacsan yahay oo jilicsan yahay hadalkaa waa fii suurati naazicaat midkuu rabbi ku yidhi subxaana wa tacaala faqul hal laka ilaa an tadakaa waahdiyaka ilaa rabbika fatakhsha ma kuu sugnaata fircoonow ma heli kartaa inaad isdahirto oo aan rabbigaa xaggiisa kuu hanuuniyo wakaa hadalku ma heli kartaa naftaada ma ka heli kartaa saas hal laka waa hadal dabacsan ma aha macnaha waxa weeyaan ilahnimaad sheegatay iyo meel baad ka dhacday iyo tuug baa tahay iyo ma aha haddaad tidhahdo tuug baa tahay adaa tuuga buu ku dhihi waana kaa xoog badanya soo ma marka muhimmadaad u socotay maadan gaadhin dhakhtar baa tahay haddaad dhakhtar tahayna waxaa la doonayaa in aad sidii aad ruuxan u badbaadin lahayd aad u farsamaysato farsamay u baahanta farsamadii wey faqula lahu qawla layinan lacalahu yatadakaru aw yakhsha buu rabbi subxana wa tacala waxaa laga yaabaa inuu waansamo ama uu baqo oo alla ka baqo subxaana wa tacala u fiirsada lacalahu yatadakar alla wuxuu og yahay inuusan rajo lahayn fircawn haddana muuse iyo haaruun buu rajo gelinaya xaggooda marka la fiiriyo rajadu kama dhammaaninoo ma ay oga waxa uu fircoon ku dhiman doono soo ma marka lacalladan tarajiga ee rajada waa dhanka muuse iyo iyo iyo iyo macnaha waxa weye nebi haaruun laakiin dhanka rabbi subxaana wa tacaala isaga fircoon rajo kama laha iyadoo saa ay tahay baa macnaha waxaa la isbarayaa ruuxa daaciga ah heer kasta oo uu ruuxani xumaanta ka gaadho waa inayna rajadaadu dhammaanin lacallaa weli meesha ku jirta soo ma lacalla kama madhna si kastoo uu wuxuu yahay gaal u yahay u khariban yahay yacni waxa weeye xumaanta meel xun uga gaadho haddana weli rajuu leeyahay lacallahu yatadakaru aw yakhshaa meesha kama madhna haddiiba fircoon rajo laga qabo wixii ka sokeeyana rajadoodu waa badanta saas wey macnaa marka khalqiga ilaahay yaa laga rajo dhigi wey macnaa hanuunintooda iyo yani inay hanuunaan intaa markii rabbi ku yidhi subxaana wa tacaala waxay yidhahdeen rabbiyo waxaanu ka baqaynaa an yafruta calayna aw an yadqaa yafruta calayna macnaha horarkaa la yidhahda intaadan wixiiba aadan sheeganinba inuu ku horaro oo uu yani waxa weeyaan kugula soo boodo kugu soo degdego ayaa la yidhahdaa waxaanu ka baqaynaa hadal qumanba intaanaan gudanin inuuna horaro nagula soo boodoba haye aw an yadqaa ama inuuba xadgudubka siyaadsado sii qooqo oo ama annagii dhib noo geysto ama adigiiba cay iyo aflagaada kuu geysto aw an yadqa rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala ha baqina dabiici wey ruuxu macnaa waxa wey markii nin xoog badan oo jabbaar ahoo mutakabir ahoo yani nafta bini aadamka inay ka cabsatahay waa iska dabiici wey rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi ha ka baqina aniga ayaa idinla jira idin hiilinaya idin garab taagan waa idin maqlaya waana idin arkaa u taga bu rabbi yihi subxana wa tacaala waxaad ku tidhahdaan laba alla soo diray baanu nahay fircawno muhimmad baanu u soconnaa reer bani israa'iilna raaci gumaysiga aad ku haysiya iyo cadibaadana ka daa aayad haddaad u baahan tahay ku qancisana waatana waa wadanaa wasalaamu calaa man ittabaca alhudaa hanuunka ilaahay ciddii raaca xagga alle ka yimid hanuunkaa ciddii raacdaana nabadgelye iska leh ama nabadgelye ha ahaato oo duca ka dhig waa hadalkii nabigeenu u diray salawatu rabbi wasalaamu caleyh ninki loodhan jiray hiriqla ilaa hiriqla cadiimi ruum salaamun calaa man ittabaca alhudaa buu nabi uri sal ly waslam saas mana marka dadka gaalada lama yidhahdo salaamun calaykum laakiin waxaa la yidhahda salaamun calaa man ittabaca alhuda hanuunkaa haddaad raacdaan nabad baa dushiina ahaanaysa min kulli suu aad ka nabadgashaan xumaan o dhan aad ka nabadgashaan macnaa saas waxaana loo waxyooday bay leeyihiin cadaabku inuu dushiisa yahay ciddii beenisa oo jeesata arrimahaasaanu wadanaa fircawnow saa ula taga rabbi subxana wa tacala idhab tag muusa wa anta adiga iyo wa akhuuka walaalkaa biaayaatii aayadahayga la taga walaa taniyaa ha nooginoo ha ka daalina fii dikrii dikrigayga dhexdiisa idhabaa taga ilaa fircawna fircoon xaggiisa aada inahu isagu taqaa waa qooqay waa kibray oo waa xadgudbay atuqyaan mujaawazat lxad baa la yidhahda faqulaa dhaha lahu isaga qawlan hadal ku dhaha layinan oo dabacsan oo jilicsan lacallahu wuxuu mudan yahay yatadakaru inuu waansamo aw ama se yakhshaa inuu baqe qaala waxay dhahen rabbanaa rabbiga now inanaa anagu nakhaafu waanu cabsanaynaa waanu baqaynaa an yafruta inuu horaro ama nagu soo boodo nagu soo degdego calaynaa dushanada ousan nagaba suginba aw amase an yatqaa inuu sii xadgudbo oo sii qooqo oo adiga ama xadgudub kuu geysto oo macnaha ku caayo ama annagaba macnaha xidhitaan iyo dhib iyo dil loo geysto qaala wuxuu rabbi subxana wa tacala laa takhaafaha baqina inanii anugu macakumaa la jirankiinaan ahay maciyadani waa maciyadii khaaska ahaydi waa maciyatu nasri wata'yiid waa idinla jiraa wey anaa idin garab taagan asmacu waan maqlayaa shay walba wa araa waan arkayaa xaalkiinana waan arkaayo waa idinla socdaa faatiyaahu u taga faquulaa dhaha quulaa labadii labadoodii wey innaa anagu rasuulaa rabbika rabbigaa labaduu soo diray baanu nahay ee fa arsil dir macanaa la jirankanaga banii israaiila reer banii israiil nala dir na raaci wey macnaha xagay u wadaan inay dhulkan ka saaraan bayna dhulkii ay ka yimaadeen hadda kahor inay ku celiyaan arsil macanaa banii israaiil waa muhimadda labaad ee aynu nidhi nabiyullaahi muuse calayhi salaam baa loo soo diray muhimadda koowaad waxay ahayd fircoon inay khaladkiisa tusaan oy waaniyaan muhimadda labaadna waxa weye reer bani israiil inay gumaysiga ka saaraan walaa tucadibhum ha cadaabin oo ciqaabta ka daa ha cadibin reer bani israaiil qad ji'naaka waanu kuula nimid biaayatin cadaabkuu ku hayeyna waa ka meelaha kale lagu sheegayo caruurta inuu wiilashana ka laayo gabdhahana uu ku shaqaysto qad ji'naaka waanu kuula nimid biaayatin aayad baanu kuula nimid mucjizaanu kuula nimid oo min rabbika xagga rabbiga ka ahaatay haddaad ku qancayso wey wasalaamu nabadgeliyana wax walboo xun oo la dhibsado laga nabadgalaayay calaa man cid dushii bay ahaatay ittabaca raacay alhudaa hanuunka raacay marka hanuunka haddaad raacdo waad nabadgeliy aakhiriya adduunba innaa annaga qad uuxiya waa la waxyooday ilaynaa annaga waxaa naloo waxyooday ana alcadaaba cadaabkii calaa man cid korkii inuu yahay kadaba beeniya oo watawallaa jeesa ciddii beeniisa xaqa ilaahay ka yimid iyo aayaadkiisa oo haddana ka jeedsada oo raacitaankii diida ciddaasa cadaab iskale muxuu ku jawaabay qaala wuxuu yihi fircawn faman rabbukumaa rabbigiin waa kee faman kuma weeye rabbukumaa rabbigiin yaa muusa muusow qaala wuxuu yihi rabbunaa rabbiganna alladii midka weeye actaa siiyey kulla shayin shay kasta khalqahu abuurkiisa siiyey uma kadibna hadaa hanuuniyey wuxuu u abuuray ku hanuuniyey qaala wuxuu yihi famaa baalu lquruuni ummadihii xaalkoodu muxuu yahay aluulaa ee horreysa ummadihii hore bal xaalkoodii ka warran qaala wuxuu yihi nebi muuse cilmuhaa ummadaha cilmigoodu cinda rabbii rabbigay agtiisa ayuu ahaaday fii kitaabin kitaab dhexdii ayuu ahaaday laa yadilu ma lumo oo ma gafo rabbii rabbigay ma gafo walaa yansaa mana halmaamo alladii allaha wey jacala yeelay lakum idinka alarda dhulka idinka yeelay mahdan gogol idinka dhig oo wasalaka geliyey oo qaadsiiyey lakum idinka fiihaa dhulka dhexdiisa subulan wadooyin oo wa anzala dejiyey min asamaa'i xagga sare maa-an biyo ka soo dejiy fa akhrajnaa hadalkii waa allah subxana wa tacala toos marka ula wareeg fa akhrajnaa waan soo saarnay bihi biyihii aswaajan noocyo ayaanu ka soo saarnay ayaanu ku soo saarnay oo min nabaatin nabaadka ka mid a kuwaasoo shataa kala tagtagsan oo kala duwan marka waxaan ku nidhi waqulnaa waxaanu idhin markaa kuluu cuna waxaa soo baxay ee dhulka soo baxay warcaw daajiya ancaamakum xoolihiinana daajiya inna fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan la'aayaatin aayado ayaa ku sugan calaamooyin iyo astaamo liulinnuhaa caqliyada fayow kuwa u saaxiibkaa ayay aayada ugu sugan yihiin fircawn wuxuu yidhi war muusow waa adiga yidhi waxaa na soo diray rabbi baa na soo dire horta adiga iyo haaruun yaa rabbi idiina bur waa kuma rabbigiin yani wuxuu filayaa in la yidhaahdo adaa rabbi noo ah n gurigaasaa ku jira yaa rabbi idiina bur nabiyullaahi muuse calayhi salaam wuxuu yihi rabbigana waa midka shay kasta abuurkiisa siiyey haddana hanuuniyey khalqahu maxaa laga wada macnaha waxaa laga wadaa tafaasiir dhowraa la marayo khalqigii suuradiisii ku habboonayd buu siiyey shay walba xoolihii suuradoodii ku habboonayd xayawaanaadkii suuradoodii ku habboonayd bini aadamka suuradiisii ku habboonayd malaa'igta suuradoodii ku habboonayd shay walba khalqigiisii munaasabka ku ahaa buu siiyey kadibna masaalixdiisii iyo danihiisii iyo wuxuu u abuuray buu ku hanuuniyey oo tusay khalqigu waa saa abuurkii iyo muhimadii loogu talagalay oy ku hanuunsan yihiin labadaba ilahay baa iskale subxana wa tacala taasi waa mid waxaa kaloo tafsiir labaad ah acطaa kulla shayin khalqahu shay walba wuxuu siiyey mid la suuro ah oo masalan ragga yani bini aadamka ragga iyo dumarka mid walba wuxuu siiyey mid la suuro ahoo dhadigii iyo labkii waa isku suuro xoolihii labkii iyo dhadigii waa isku suuro shimbirihii labkoodii iyo dhadigoodii waa isku suuro mid walba mid la suuro ah buu ilaahay subxaana wa tacaala ku lamaaniyey oo wax la wadaajiyey macnaha dhadigii xoolaha bini aadamka raggoodii dumar loogama dhigin labkii shimbirahana xoolaha dhadigoodii dumar loogama dhigin khalqahu midku suuro ah buu cid walba ilahay siiyey subxana wa tacala uma hadaa wuu hanuuniyey oo qaabkay u tarmi lahaayeenoo u kala dhali lahaayeenna ilahay baa ku hanuuniyey subxana wa tacala sidaan oo tafsiir isagana sax aimada salafka qaar ka mida ka sugan saasaa marka nabiyullaahi muusa calayhi salaam uu yidhi markaasaa fircawn jahwareerin buu galay jahwareerin meelaan looma baahnayn su-aalaan looma baahnayn warku inuu iska cadyahay waa arkaa oo rabbi kaa weyn oo adigana ku abuurtay annagana na abuurtay oo kownkan iska lebaa jira markaasuu warkii meel kale u duwo wuxuu yidhi bal ummadihii hore ka war oo mayaa ka hadlayay ummadihii hore ummado hore maxaa meesha keena warkooda macnaha wuxuu doonayaa inuu arinta laga hadlayo oo dhan iyo mawduuca laga hadlayo arrinta intuu ka saaro meel kale inuu duu doonayo sheekadan waa meel kale aadaba maa baalu quruuni luulaa ummadihii hore xaalkoodu muxuu ahaa oo maxaa kaa galay hawl kale aynu ka hadlayno ummadihii hore iyo adiga maxaa kala galay saas wey macnaha waa uga jawaabay nabiyullaahi muusa calayhi salaam jawaab gaaban buu siiyo wuxuu yidhi cilmigoodu rabbigii rabbiga agtiisa wey kitaab bay ku qoran tahay looxi maxfuudka rabbina subxaana wa tacaala mid gafa maaha laa yadilu dalaalka bimacna alkhata waa loo isticmaalaa ma lumo mana gafo rabbi subxaana wa tacaala mana halmaamo oo halmaan rabbi subxaana wa tacaala kama dhaco allaha subxaana wa tacaala tilmaamahaale baa na soo diray waa allaha dhulka idiin goglay dhulka dhexdiisana wadooyinka idinka sameeyey samadana biyaha ka soo dejiyey intaasoo nooc oo nabaadana dhulka kaga soo saaray biyihii samada ka soo degay markaa kadibna idin yidhi cuna wixii idiin qalmo oo cunto idiin noqon kara waxyaalaha soo baxay ka cuna wixii kalena xoolihiina daajista arrimahaasi waxaa ku sugan aayad iyo calaamado waaweyn yay ugu sugan tahay liuli nuha nuhaagu waa jamcu nuhya nuhyadana waxaa la yidhaahdaa waa caqliga ruuxa ka reeba xumaanta ka reeba leanna nuhyada waa celis kaa xakameeyo kaa celiya xumaanta iyo waxaan habboonayn ayaa la yidhaahdaa dadka caqliyada fayowle ayaa aayada ay ugu jiraan macna ayb hadalka dhex maray nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo fircawn intan waa ka dheriyey su-aalahaday isdhaafsadeen su-aalahaasi iyagoo aada u faahfaahsan bay ku imaan doonaan fii suurati ashucaraa su-aalo fara badan rabi samaawaati walardi wamaa baynahuma in kuntum muuqiniin yani dooda yani dheer ee dhex martay intan kuma ekayna way imaan doontaa insha allahu tacala ayb qaala wuxuu yihi fircawn faman rabukumaa rabbigiin waa kuma yaa muusa muusow qaala wuxuu yihi muuse rabbunaa rabbigana alladii midka way actaa siiyey kula shayin shay kasta khalqahu abuurkiisa sii abuuristiisii ku habboonayd iyo suuradiisii ku habboonayd sii uma kadibna hadaa hanuuniyey oo masaalixdiisii iyo danihiisii ku hanuuniyey taasi waa mid ama acdaa siiyey kula shayin shay kasta khalqahu kii sawirkiisoo kale lahaa siiyey mid sawirkiisoo kale leh ayuu siiyey uma kadibna hadaa hanuuniyey oo qaabkay u tarmi lahaayeenoo ay macnaha waxa weeyaan ay ilmaha u dhali lahaayeenna ku hanuuniyey markaa kadib qaala wuxuu yihi famaa baalu lquruuni ummadihii xaalkoodu muxuu yahay aluulaa ee horeysay muqaalataa la yidhahdaa qaala wuxuu yihi cilmuhaa cilmigeedu cinda rabbi ummadaha iyo qurunta cilmigoodiiyo waxa ku saabsan taariikhdoodii maxay ahaayeen maxay mareen goormay ahaayeen cilmuhaa cinda rabbi rabbigay agtiisa ayuu ahaa fii kitaabin kitaab dhexdii ayuu ahaaday laa yadilu ma lumo rabbii rabbigay ma lumo walaa yansaa mana halmaamo yani laa yadilu ma gafo oo khalad kama dhaco rabbi subxaana wa tacaala walaa yansaa mana halmaamo wixii hore u tegay iyo wax imaantoona rabbi subxaana imaan imaan doona toona ma halmaamayo rabbi subxana wa tacaala alladii midka wey rabbigaas jacala yeele lakum idinka al-arda dhulka idinka dhigay mahdan gogol idinka dhigay oo wasala ka qaadsiiyey lakum idinka fiihaa dhulka dhexdiisa subulan wadooyinka idin qaadsiiyey dhulkan goglan ee dul degantiin markaad dhimataanna laydinku aasi yacni waxa weeyaan danihiinna aad ku dhammaysanaysaan aan idin diidanayn rabbi baa idin goglay subxana wa tacala mahdi buu idinka dhigay waa sida goosha ilmaha yarkaa loo dhigo o kaleeto mahdiga ilan goosha ilmaha yar baa la dhahay meel dhinaciisa qabata iyo meel xagata iyo male waa u goglanta saasaa ilaha dhulka idinku goglay subxana wa tacala mahdan kadibna wadooyin buu idinku sameeyey oo dhulku hadduusan wadooyinkan lahayn haba yaraatee masaalixdana miyaynu ku qabsan lahayn maya hal kilomitr wada la-aan ma garan kartid meeshaad socoto wadda waa inay jirto wadooyinkana wax ku kala socdaan oo adduunku macnaha waxa weeye noloshiisa iyo kala socodka iyo yani waxa weye tan bay ku suuroobaysaa samada ayuu rabbi subxaana wa tacala waa anzala wuxuu dejiyey min asamaai xagga sarena maaan biyuu idinka soo dejiyey fa akhrajnaa iltifaat wey fa akhrajnaa waan bixinay bihi biyihii kor ka soo degay waxaan kusoo bixinay aswaajan noocyo oo min nabaatin nabaadka ka mida waxyaalaha dhul ka soo baxa shataa kuwaasoo kala tagtagsan kala duduwan shataa oo say ku kala duwan yihin xagga shakliga waa kula duwan midabka waa kula duwan dhadhanka waa ku kala duwan yihin saas way macnaa intifaaca waa ku kala gedsan yihin shataa waxyaalaha dhul ka soo baxa isku midba qaar qurux baa loo isticmaalaa qaar macaan baa loo isticmaalaa qaar waa yani wa waa waa waa yani waa waa guduudan yihiin qaar macnaa wax weeyaan maarata waa cad yihiin wahaakada shataa waa kala duwan yahay isku nooc ma kuluu cuna baan markaa nidhi waqulnaa waxaanu nidhi kuluu cuna oo warcaw daajista daajiya ancaamakum xoolihiinana daajiya waxaad idinku cuntaan iyo wax xooluhu daaqaan bay marka noqonayaan inna fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan la'aayaatin astaamo iyo calaamooyin waaweyn oo rabbi qudradiisa iyo awooddiisa ku tusay yay ugu sugan yihiin liulinnuha caqliyada fayow kuwa u saaxiibka ah kuwa caqligoodu wax tusee wax ka reebo caqliga noocaasa kuwa u saaxiibkaa kuwaasay aayadahu ugu jiraan oo ka faa'iidaysanay wey ama ninkii caqli aan lahayn ama caqligiisu uusan wax u diidin taasi macno ma leh minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa minhaa dhulka xaggiisa ayaanu khalaqnaakum idinka abuurnay wa fiihaa dhulka dhexdiisaanu nuciidukum idinku celinayna wa minhaa dhulka xaggiisaanu nukhrijukum idinka soo bixinaynaa taaratan mar ukhraa oo kale walaqad araynaahu xaqiiqiya waan tusnay fircawn aayaatina aayadaha nagii baan tusnay kullahaa dhammaanteed fakadaba markaasuu beeniyey wa abaa waana diiday qaala wuxuu yidhi markaa aji'tanaa miyaad noola timid muusow litukhrijanaa inaad naga bixiso daraaddeed min ardinaa dhulkanaga inaad naga bixiso bisixrika sixirkaaga sababtii nagu bixiso yaa muusa muusow falana'tiyannaka walle waanu kuula imaanoo waanu kuula imaan bisixrin sixir baanu kuula imaanaynaa milihi oo isagoo kalea kaad wadato oo kalea ee fajcal yeel baynanaa wa baynaka adigiyo annaga dhexdeenna waxaas yeeshaa mawcidan makaan lagu ballamo ama mawcidan wakti yacni waxa weeye aan ku ballan qabsanno waktigaasoo ama makaankaasoo laa nukhlifuhu aanaan ballan furayno na guub yeelaynin naxnu anagu iyo walaa anta adigu toona aadan ka baxayn makaanan makaan noo yeel suwan oo dadka u siman dhexdhexaad ah oo dadkooda imaan karaan rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi minhaa khalaqnaakum dhulka xaggiisaan idinka abuurnay ilan caradaa laga abuuray aabaheen aadam oon ka farcanay iyadaana laydinku celin doonaayoo markaad dhimataan ayadaa laydinku aasi meel kale ma jirto mar kalena iyada unbaa laydinka soo saari doonaa waa nolosha dambe ee nolosha aakhira bini aadamku dhulkaa ma dhaafi karo dhulkaas isagaa laga abuuray isagaa lagu aasi isaga unbaana laga soo saari ayadu waxay diidan tahay bini aadamku meel kaluu degi karaa xilli kaluu degi karaa bini aadamku war jira maaha waan gaadhnay iyo waan orodnay iyo waan soo sawirnay warkeena jooji car ha degen warkaas ma degi karaan kuma noolaan karo xataa haddii la yidhaahdo dayaxuu tegey xidigaha qaar ka miduu tegey nolol bini aadamku intuu dego uu meeshaasi guryo ka dhisto ku noolaado kama suuroobi karayso dhulkanuu rabbi qadaray oo qorsheeyey in laga abuuro markay dhintaanna lagu aaso marka dambena laga soo saaro xaalkoodu halkaasuu ku egaya bini aadamka macnaha saas weya ayib rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fircawn ninkii la odhan jira waxaan tusnay aayadahanagii baan tusnay aayadihii waaweynaaye nebi muuse la yimid mucjizooyinkii baa la tusay iyagoo dhan kadibna waa diiday waa ku beeniyey waana diiday inuu aqbalo kadaba waa beeniyey oo waa ku gacansa inuu waabaa waa diiday aqbalideediiy inuu hogaansamana waa diiday warkii oo dhanba waaba bedelay fircawn wixii muhimadii dhannayd ee rusushu la yimaadeen wuxuuba ka dhigayba dhul niman madaxnimo doon ah oo dhul u socda buuba wixii o dhan ba u sawiray wuxuu yidhi muusew ma waxaad noogu timin hadda inaad dhulka naga naga saartood sixirkaaga nagaga saarto dartii war dhul yaa ka hadlay waa saas dadkan isagu uu ilaahnimada u sheeganayo hor joogo buu doonayaa inuu jahwareeriyo cuquusha iyo garaadka inuu ka xadu doonayo rusushan u timid buu doonayaa ee xujo uu ku difaaco u la'yahay buu doonayaa inuu waxooda u muujiyo inay dhulkan doonayaan dadka deganee haysta inay ka qaataan madaxnimo doon baa tihi kursigaasaad ku socotaan waan idin ognahay dhulkan dad baa iska lahoo ka talin jire dadkii baa doonaysa inaad kala wareegtaan war waxaas yaa ka hadlaya fircoon qaada diinta madaxnimadana hayse laakiin ilaahay addoon u noqo subxana wa tacaala kursigan haddaad doonto iska hayso laakiin mabaadii baa laga hadlayaaye khaladkaad khaldan tahay ka toos waa ta hadda ay yidhahdaan oo kale markaad tidhahdo war diinta ku dhaqma oo dimuqraadiyadan iyo gaalnimadan joojiya oo addoommadan ilaahay baa iska lehe rabbi ku xidha idinkuna allah ku xidhma waxay ku leeyihin wadaadow diinta ha kusoo gaban wadaad diinta ha kusoo gabanin kursigaasaad u socotaaye banaanka is soo dhig bay kuleeyihin waa tabtii fircoon waay isaga qalbigiisa waxaa ku weyn dhul iyo kursi iyo waxaasaa agtiisa ku weyn amaa mabaadi'dan rusushu ay la imaanayso isaga wax weyn ba lama bahdo jahwareerin buu marka gelaya bulshadan masaakiinta ee jamaahiirtan aan waxba garanaynin inta badan madaxda wax ka dhagaysata warkoodana sida waxyigoo kale u rumaysata kuwaasay jahwareerinaya markaasuu leeyahay ma waxaad u timid in aad dhulka naga naga saarta aad u timid oo sixirkaaga loo isticmaalo mucjizadiina wuxuu u bedelay sixir buu ku magacaabay dadweynihii waxay leeyihin wallahi garanay abaka wallaahi meesha waxbaa ku jira ninku sixir buu la yimid dhulkeennuuna u socdaa waa inaan isdifaac waxa wuxuu yidhi marka hadduu arrinku sidaas yahay annaguna sixir isagoo kalea baanu kula imaanayna ee waxaad noo samaysaa meel aan ku ballanno ballantaasoo aduguna aadan ka baxaynin annaguna aanan ka baxaynin ballantuna waa inay noqoto meel dadka u siban magaalada kala barhkeeda oo magaaladu waa magaalo weyn oo kii xagga ka yimaadiyo kii xagga ka yimaadaba ay wada xaadiri karaan oo imaan karaan suwanta saasaa laga wada meel dadka u dhaxayso ninna aan ku fogeyn oo magaalada fars magaalaheeda ama magaalada ama santarka meeshaa inoo ahaato wy maana ballantaa qaba buu ku yidhi maana minhaa dhulka xaggiisa ayaanu khalaqnaakum idinka abuurnay wa fiihaa dhulka dhexdiisaanu nuciidukum idinku celinaynaa wa minhaa dhulka dhexdiisa ayaanu dhulka xaggiisa ayaanu nukhrijukum idinka soo saaraynaa taaratan mar ukhraa oo kale walaqad araynaahu xaqiiqa waanu tusnay fircawn aayaatina aayadahanagii baan tusnay kullaha dhammaanteed fakadaba markaasuu beeniyey waa abaa waa diiday qaala wuxuu yidhi fircawn aji'tanaa miyaad noola timid muusow ma noo timid litukhrijanaa inaad naga bixiso darteed miyaad noogu timid min ardinaa dhulkanaga inaad naga bixiso bisixrika sixirkaaga sababtiina inaad nagaga bixiso yaa muusa muusow falana'tiyannaka walla inaanu kula imaanoo kula imaan bisixrin sixir baanu kula imaan milihi oo isagoo kale ah kanaad wadato oo kale ah ee fajcal yeel baynanaa wa baynaka adigiyo anaga annaga dhexdeenna waxaad yeeshaa mawcidan waqti aan ku ballan qabsano mawcidka waqtina waa la yidhaha makaanna waa la dhaha sheekhu shinqiiti wuxuu rajaxayaa in laga dhigo makaan laga dhigo maxaa yeelay makaananta dambaa bedelka ah ayib marka waxaad leedahay mawcidan makaan aan ku ballanno inoo samee makaankaasoo laa nukhlifuhu aanaan ka baxaynin naxnu annaga iyo walaa anta toona adig iyo adi annaga toona aanaan guub yeelayn oo aanaan ka baxaynin makaanan makaan noo yeel makaankaasoo suwan dadka u siman dhexdhexaad ah ballantii qabaa la yidhi nabi muusew qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa calayhi salaam mawcidukum makaanu yaboohiinu yowmu ziinati makaanu yaboohiinu ama mawcidukum waktiga aynu ku ballan qabsanaynaaye yowmu ziinati quruxda maalinkeeda iyo wa an yuxshara in lasoo kulmiyo annaasu dadkii duxan barqadii in lasoo kulmiyo fatawallaa markaasuu jeedsaday fircawnu fircawn fa jamaca wuu soo ururiyey kaydahu dhagartiisi dhagartiisii oo dhan buu isu keenay wuxuu qorshihiisi o dhan buu keensaday uma kadibna ataa waa yimid meeshii lagu ballamay xilligii la ballamay buu yimid qaala markaasaa wuxuu yidhi saxaru meeshii keenay marka raggii uu soo diyaarsaday ayuu nabiyullaahi muusa calayhi salaam hawshii intaynan bilaabanin ayuu hadal u jeedinayay qaala wuxuu yidhi nebi muuse qaala wuxuu yidhi lahum saaxiriintii muusa muuse wuxuu ku yidhi waylakum halaagiinee habaar idinku dhacye war laa taftaruu ha abuuranina cala allaahi alla dushiisa kadiban been ha ku abuuranina oo fa yusxitakum uu markaa idin hoolo bicadaabin cadaab uu idinku hoolo cadaab uu galka idinkaga siibo waqad khaaba xaqiiqe waxaa hogay man ciddii iftaraa been abuuratay fatanaasacuu markaasay murmeen amrahum arrinkoodii bay ku murmeen baynahum dhexdooda wa asaruu waxay qarsadeen annajwaa faqii bay qarsadeen gooni bay isula baxeen qaaluu markaasaa waxay yidhahdeen in haadaani labadani la saaxiraani waa laba saaxir oo yuriidaani doonaya an yukhrijaakum inay idinka saaraan min ardikum dhulkiina inay idinka saaraan bisixirihimaa sixirkooda sababtii inay idinku saaraan wayadhabaa waxay kaloo doonayaan wayadhabaa inay la tagaan biariiqatikum dariiqadiinnii almuhlaa ee ugu fiicnay ugu fadli badnay dariiqooyinka faajmicuu warku muxuu yahay marka maxaynu samaynaa faajmicuu kulmiya kaydakum dhagartiinna kulmiya wax alla waxaa dhagar heli kartaan oo isu keena uma kadibna u'tuu imaada safan idinka oo safan waqad aflaxa waxaa liibaanay alyawma maanta man ciddii istaclaa kor noqoto horaysa nabiyullaahi muusa calayhi salaam waxaa la yidhi ballan inoo qabo waxaad la timid waa sixire annaguna sixir iyo saaxiriin waanu leenahay isagoo kaleanu keenaya laakiin ballan inoo qabo ballantii baa marka la qabsaday nabiyullahi muusa calayhi salaam baa ballanta qabtay waqtiga isaga ah waa waqti adduunka cilmiga lagu kala dambeeyo uu sixir yahay waxa lagu kala dambeeyo waa sixir dhulkana sida muuqata wadanka ugu haysta ee laga dambeeyo waa masar waa mamlakadii fircawn wey wakti qabaa la yidhi wuxuu yidhi waktiga aan qabanayo waa maalinta quruxda yowmu zina maxaa laga wada waa maalinta feestada maalinta feestada manaa holidayda wey maalinta fasaxa la yahay oo nin walba labiskiisii quruxsanaa uu soo qaatay oo guryihii la qurxiyey oo meel walba ay quruxsan tahay oo ninna uusan shaqo iyo xafiis ku marmarsoonaynin maalinka yowmu ziinati waa maalinta feestada maalinkaasaa inoo ballan ah talabaad iyo dadka in laysu keeno oo barqinkii laysu keeno barqinkii waa xilli dadkuna soo tooseen nin hurdo ku hadhayna uusan jirin dadka oo dhanna ay diyaar wada yihiin xilligaas maalinkuna waa maalinta feestada macnaha waktigaasaa inoo ballan ah fircoon marka waa ti waa jeedsaday tuulooyinkii iyo magaalooyinkii iyo degmooyinkii iyo goboladiisiibu uu dad u kala diray wax alla wixii cilmiga aqoonta aqoonta sixirka lagu tuhunsanaa oo dhan buu soo aruuriyey fatawallaa fircawnu fajamaca kaydahu kaydka u ururiye muxuu yahay waa saaxiriintaa uu soo ururiyey saaxiriin buu isu keenay kadibna waa yimid oo fagaarihii buu iskeenay nabiyullaahi muuse calayhi salaam saaxiriintii markay meesha isa soo tubeen ayagoo soo diyaargaroobo si adag isu soo diyaariyey ayuu jaanis wuxuu u helay inuu kelimo ku tuuro wuxuu yidhi war habaar idinku dhacaya halaag sameeyaal halaag idinku dhacayay alla been ha ku been abuuranina laa taftaruu cala allahi kadiban alla been ha ku abuuranina oo haddaad alla been ku abuurataan cadaab buu idinku hooli yacni yusxitakum waxaa laga wadaa galkiina ayuu cadaab ku siibi oo galku idinka siibi cadaab buu rabbi subxana wa tacala idinku horinaya ciddii been abuuratayna way khasaarto way halaagsantay ee ilahay ha ku been abuuranina been abuuradka uu ka waaninayo waxa weeye waa fircawnkan ay difaacahayaan ilaah alla aan ahayn baa jira oo kownkan ka taliya waa been abuurad tiibay difaacahayaanoo u taagan yihiinoo sixirkoodi iyo cilmigoodii ku difaacayaan war waxani waa been abuuradee iska daayo oo ka hadha buu ku yidhi hadalkaasi nimankii meel adag buu kaga dhacay saaxiriinta ah waa dhegaysteen hadalkii hadday dhegaysteen nimankii waa murmeen war ninkan hadalkuu ku hadlayo hadalkii saaxiriinta lagu yaqaanay inagoo kale ku hadli jireen meehe niman yose wuxuu jira bal arrintaaynu ka fiirsan fatanaazacuu amrahum baynahum ilaa nin wax baatila isku soo xidhxidhay hal kelimaaba laga yaabaa wixii inay ka kala daadiso waa murmeen markiiba muran bay iskula jeedsadeen gooni bay isula baxeen oo gooni bay u faqeen marka waa la soo faqay waa la soo tashaday maxaynu samaynaa ninka hadalkiisa waad maqlayseen bal taliya hadda nin fircoon meeshan u fadhiyo soo dirsaday oo uu feersanahayo wuxuu fircoon raalli ka yahay mooye ma wax kaluu soo saari karaa hadalkii fircoon ku hadlay laftiisii un bay soo saareen soo ma maxay yidhaahdeen in haadaani la saaxiraani yuriidaani an yukhrijaakum min ardikum bisixrihima waa hadalkii fircoon soo ma ilaan madaxdu markay madax tahay dadweynaha waxay rabtaa uun waxay madaxdu raalli ka tahay inay ka maqasho bas lagaama maqli karo wax yani madaxda iyo walow xaq kasta ha ahaado madaxdu waxay dhibsanayso lagaama maqli karo hadday baatil wataan xataa durbaanka ka dabagarac oo markay hadalka yidhahdaan u sacabi xataa hadday baatil wataan laakiin haddaad ka hor timaado tidhahdo war waxani sax ma aha hadde waxa weeye adigii iyagii kala tagtay isma haysaan marka saas daraaddeed waxaa la rabay hadday tashadeen oy u muuqatay inuu in waxaan muuse u wato uusan sixir ahayn hadalkana hadal saaxir uusan ahayn waxaa la rabay inay markaba go-aan qaataan laakiin haddee fircoon baa meesha u fadhiya macnaha waxay yidhaahdeen labada nin waa laba ninoo saaxiriina waxay u socdaanna dhulkiina inay idinka saaraan oo idinka qabsadaan unbay rabaan dariiqadiinnii ugu fiicnay dariiqooyinkana ay qaataan oo la tagaan wayadhaba biariiqatikum lmuthla dariiqada noloshiinoma diinta iyo madhabkaad haysataan iyo dariiqadaad ku nooshiin ee ugu fiican dariiqooyinka adduunka ka jira ila nin walba tiisaa la qumanay nin walba qumanihiisaa qoorta ugu jira fircoon baa adduunka haysto ilaah ka ah baa nin waxay la tahay dariiqatikum lmuthla dariiqada ugu fiican bayba la tahay macna saas ayib waxay yidhaahdeen yacni soo ururiya waxaad yani kaydkiinna iyo dhagartiinna oo dhan isu keena maanta idinka oo safanna imaada oo yani waxa weye haybad ku imaada safan maanta waxaa liibaanay ninkii reeye ah maanta waa maalintii kala baxw goobta ninkii maanta u hadhay inagiyo muuse ayaa macnaha waxa weye liibaanaye maanta ayaa waxba lala hadhin belin manaa waa istirtirsinayaan oo isburinayaan manaa qaala wuxu uhi nabiy llahi muusa calayhi salaam mawcidukum yani mawcidkiina iyo waktiga laydin yabwahayaa yowmu ziinati waa maalinta quruxda maalinta feestada ee laysqurxiyo wey wa an yuxshara iyo in la kulmiyo annaasu dadkii in la shiriyo duxan barqinkii in dadka lasoo shiriyo fatawallaa wuu jeedsaday fircawnu fircawn wuu jeedsaday meeshii lagu wada hadlayay buu ka jeedsaday fa jamaca wuu soo ururiyo wuu isu keenay kaydahu yani dhagartiisii oo saaxiriintiibuu isu keenay wey uma kadibna ataa wuu yimid oo meeshii lagu ballamay buu yimid qaala wuxuu yihi lahum iyaga saxaradii baa laga wadaay nimankii saaxiriintaha wuxuu ku yidhi muusa muuse wuxuu ku yidhi waylakum halaagiine laa taftaruu habeen ha abuuranina cala allahi alla dushiisa kadiban been ha ku abuuranina fircawn baa ilaaha waa been abuurade joojiya fayusxitakum oo fayusxitakum uu markaa idin hoolo bicadaabin cadaab uu idinku holo dubka idinkaga dhigo waqad khaaba xaqiiqa waxaa hoogay man iftaraa ciddii been abuuratay fatanaasacuu markaasay murmeen amrahum arrinkoodii bay ku murmeen baynahum dhexdooda wa asaruu waxay qarsadeen annajwa faq bay qarsadeen asaruu waxay saraysteen annajwa faq inay gooni isula baxaan oo soo faqaan si gooniya macnaha waxa weeyaan ay u sheekaystaan qaaluu waxay yidhahdeen markay faqeen go-aankoodii waa inna in haadaani labadani la saaxiraani laba saaxir weeye oo yuriidaani doonaya an yukhrijaakum inay idinka bixiyaan min ardikum dhulkiina bisixrihimaa sixirkooda sababtii inay idinkaga bixiyaan wayadhabaa iyo inay la tagaan biariiqatikum dariiqadiina inay la tagaan almuthla ee ugu fadli badan dariiqooyinka dhan ugu fiican taa inay la tagaan oy qaataanna way doonayaan ee fa ajmicuu kulmiya kaydakum dhagartiina kulmiya uma kadibna uma atuu uma atuu imaada safan idinkoo safan imaada waqad aflaxa xaqiiqiya waxaa liibaanay alyawma maanta waxaa liibaanay man ciddii istaclaa kor noqda kor noqota oo raysa ciddaasaa maanta liibaantay qaaluu waxay leeya muusa muusa imaa an tulqiya inaad rido wa imaa an nakuuna ama inaan ahaano annagu awala man cidda ugu horrayso oo alqaa ridda qaala wuxuu yihi nabi muuse calayhi salaam bal iskaba dhaaf inaad ridee alquu bal idinku rida waxaad keenteen fa idaa markaaba markay saa u rideenba xibaaluhum xadhkahoodii wa cisiyuhum iyo ulahoodii ayaa yukhayalu loo suuraynayaa ilayhi muuse xaggiisa loo suuraynayaa min sixrihim sixirkooda dartii suuro kale bay yeesheen ayib yukhayalu waa loo suuraynayaa ilayhi muuse xaggiisa loo suuraynayaa min sixrihim sixirkooda sababtii annahaa iyadu tascaa inay socotoy ordaysaa loo suuraynaya fa awjasa markaasuu qarsaday fii nafsihi naftiisa wuxuu ku qarsaday khiifatan cabsi buu ku qarsaday muusa muuse muuse markaa cabsi baa gashay uusan muujasanin laakiin qalbiga gashay qulnaa markaasa waxaan nidhi rabbi subxana wa tacaala laa takhafa cabsan innaka adigu anta adiga ayaa alaclaa midka ugu sarreeye goobta adaa u hadhiye cabsan baa le wa alqi rid maa fii yamiinika midigtaada waxa ku jira rid talqaf way haldhabsan eh maa sanacuu waxay sanceeyeen bay haldhabsan eh innamaa sanacuu waxa ay sanceeyeeni kaydu saaxirin waa saaxir uun dhagarti walaa yuflixu mana liibaano asaaxiru saaxirku ma liibaano xayu meel alla meeshii ataa u yimaado meel uu tagaba ma liibaano bu rabbi subxana watacaala meeshii markii laysu diyaargaroobay fircoonna meesha joogo saaxiriintii uu soo dirsiyaarsaday oo culimmadiisii waxay yidhahdeen muusaw laba mid inaanu anagu inaad ku hormarto ood arrinta adigu tuurato iyo inaanu anagu noqono kuwa ku horeeya tuurashada waxaad soo diyaarisay nabiyullaahi muuse calayhi salaam wuxuu ku yidhi bal rutuurta bal ku horeeya soo daaya wax hadaysaan nimankan waxay hayeen oo dhan baa laga shaqaynaya muddaa laga shaqaynayo waxa mayna hagranin tabartooda dabada iska mareen waxay wataan xadhko iyo ulo xadhko iyo ulay wataan ay wax ku soo akhriyeen oo yani waxa weeyaa soo sixdeen xadhkihii iyo ulihii bay tuurteen xadhkii iyo ulihii markay tuurdeen tuureen aragtida dadka waxaad moodaa sidii masas iyo abeesooyin waaweyn oo socdo o dhaqdhaqaaqaya yukhayalu ilayhi min sixrihim annaha tascaa nebi muuse iyo dadkii meesha joogayba waxaa loo malageliyey oo loogu sawiray oo yeesheen abees yani ulihii iyo yani xadhkihii waxay yeesheen sidii abeeso socoto ordayso oo kale sawirkeed bay qaateen saxaruu acyuna annaasi wastarhabuuhum wa jaa-uu bisixrin cadiim baa la yidhi subxana wa tacala dadka indhahoodii bay saraxaadiyeen indha saraxaad bay ku rideen wayna cabsiiyeenoo dadkii argagax bay geliyeen sixir weynna way la yimaadeen bu rabbi subxana wa tacala wuxuu marka ay meesha keeneen waa ula uun iyo yani xadhka meesha daadsane laakiin dadka indhahoodiibay wax kale u muujiyeen wax kaley tuseen sixirkaa laba nooco sixirna xaqiiquu leeyahy sixirna xaqiiqo male dadka uun indhahoodiibaa wax kale la tusaya oon waxba ka jirin indhihii dadka macnaha waxa weeye riwaayad beena loo daaraya oo waxba ka jirin waxa meesha yaaliya ishaadu waxay haysa waa kala gedsan yihin nimankani marka xadhkahan iyo waxaan ay wax kusoo tuftufeen wax kusoo akhriyeen waa xadhka uun meesha yaalla laakiin dadkiiba waxay u arkaan balaayooyin waaweyn oo socda oo ordaya macna nabi muuse calayhi salaam cabsi baa gashay ila waa bashar bini aadam wey cabsi baa gashay wuu qarsaday oo qalbigiisay gashay laakiin ma muujsanin kama muuqanin wejigiisa iyo malaamixdiisa iyo muusan cararin kama muuqanin laakiin naftiisuu ku qarsaday buu rabbi yidhi subxana wa tacala markaasuu rabbila alla wuxuu ku yihi muusew yacni ha cabsanin adiga ayaa sarrayn doono rayn doona ha cabsanin baa layidhi midigtaada waxa ku jirana tuur waa ushii loo soo tababaray wey usha tuur baa layidhi wax alla waxay sanceeyeen oo dhan iyadaa guran doontee talqaf talaqufka waxaa la yidhahdaa shayga markaad halhal u qaadato halhal aada u qaadato oo hal mar aadan wada qaadin talqaf way haldhabsan ama way gurubsan mid mid bay u qaadan saas rabbi guri subxana wa tacala waxa ay sameeyeeni wax meel fog jira ma ah waa uun saaxir dhagarti saaxirna meel uu yimaado oo uu ku liibaano lamaba hayoba meel kasta uu yimaado waa ku guuldaraystaa saas daraaddeed muusow usha tuur buu rabbi ku yuri subxana wa tacala saas macana ayib qaaluu waxay dhahdeen yaa muusa muusow imaa an tulqiya inaad ridid wa imaa an nakuuna iyo inaanu ahaano awala man cidda ugu horaysa oo alqaarida labadaa mid soo gal inaad adugu tuurato iyo inaanu anagu kaa hor tuuranno qaala wuxuu ihi bal iska dhaafe alquu bal rida faidaa markaaba xibaaluhum xarkahoodii iyo wa cisiyuhum ulahoodii ayaa yukhayalu la suuraynayaa ilayhi muuse xaggiisa min sixrihim sixirkooda dartii annahaa iyadu tascaa inay socoto ayaa loogu suuraynaya inay ordayso oy dhaqdhaqaaqaysa baa suuro noocaasoo kale ah ayaa muuse loogu suureeyey oo u qaatay fa awjasa markaasuu qariyey fii nafsihi naftiisa dhexeeda khiifatan cabsi buu ku qariyey muusa muuse ayib qulnaa markaasaanu waxaanu nidhi culimada qaarkood waxay yidhi cabsida nebi muuse gashay maaha inuu waxan ka cabsaday meesha yaalla ee wuxuu ka cabsaday dadweynaha meesha isugu yimid waxan inay ku kadsoomaan oo ku lumaan baadi dadkan caaqibadooda u cabsaday qaar baa odhanaya qulnaa waxaanu idhi laa takhafa cabsani inaka adigu anta adiga ayaa alaclaa midka sarraynta badane wa alqi rid maa shayga fii yamiinika midigtaada ku sugan talqaf way gurubsan ama way haldhabsani maa sanacuu waxay sanceeyeen bay gurubsan oo halhal u qaadane inamaa shayga sanacuu ay sanceeyeeni kaydu saaxirin waa saaxir dhagartii un saaxirun wuxuu isku soo malmaluuqay oo isku soo hagaagaajiyey walaa yuflixu ma liibaano asaaxiru saaxirku ma liibaano xayu meel alle meeshii ataa uu yimaado meel alle meel uu yimaado ku guulaysta looma hayaba mana liibaanoba hadduu hadduu joogiyo hadduu aakhara joogaba yani saaxir waa khasaarsay faulqiya saxaratu sujadan qaluu aamanaa birabbi haaruuna wamuusa halkaasi waxa weye qisada waa lasoo ururiye macnaheedu waxa weye nebi muuse ushii buu tuuray ushii waxay isu bedeshay mas weyn ama abeese weyn bay isu bedeshay waxay bilowday inay qaadato oy sidii rabbi sheegay subxaanau watacaala ay olihii iyo xarkihii meesha yaallaba mid mid u qaadatay mid mid waxba mayna ka reebin xataa intii sixirka ahaydun hadday ka baabi'iso ulaha iyo ay xarkaha reebi lahayd waxayba ahaan lahayd xarkihii iyo xataa ulihii meeshii bay ku waayeen eber kulli liqday markay muhimmadii gudatay nabiyullaahi muusa calayhi salaam ushiisiibuu iska soo qabsaday ul bay noqotay aa maxaa dhacay marka fa ulqiya asaxaratu ulqiya waxaa la riday asaxaratu saaxiriintii baa la riday sujadan ayagoo sujuudsan sujuud bay la daateen markiiba qaaluu markaasaa waxay dhahdeen aamanaa waan rumaynay birabbi haaruuna haaruun rabbigii baan rumaynay waa muusa iyo muuse rabbigii labadan rabbigood baan rumaynay qaala markaasaa fircoon wuxuu yihi aamantum miyaad rumayseen lahu muuse miyaad u rumayseen qabla an aadana intaanan idmin lakum idinka ma intaanan idin fasixin baad go-aan iska qaadatay innahu isagu lakabiirukum kii idinku weynaawe kiinii weynaaweeye alladii midkaasoo callamakum idin baray asixra sixirka idin baray falauqaطicanna walle inaan googoyn buu googoyn aydiyakum gacmihiinna walle inaan googoyni wa arjulakum iyo lugihiinna min khilaafin si isweydaar ah si isdhaafsan wala usallibannakum walle inaan daldali oo aan sudhi wala usallibannakum walle inaan idin daldali oon idin daldali fii juduuci nakli timirta geedaheeda jiridahooda walle inaan idinku daldali walataclamunna walle waad ogaan doontaanoo waad ogaan doontaan ayunaa kaanaga ashaddu kaanageebaa ashaddu adayg badan cadaaban xagga cadaabka oo wa abqaa joogid badan xagga cadaabka daa'imid badan qaaluu waxay yidhahdeen lan nu'hiraka kaa dooran mayno calaa maa shay dushii kaa dooran mayno jaa-anaa noo yimid oo min albayinaati mucjizooyinkii cadcaddaa waladii kiina kaa dooran mayno fadaranaa na abuuray ee faqdi xukum baa layidhi fircawnow maa shayga anta adigu qaadinaata mid xukumay inamaa taqdi waxaad uun xukumi haadihi middan alxayaati ee nolosha addunyaa ee liidata xukunkaagu adduunyada nolosheeda ma dhaafsiisna innaa anagu aamanaa waan rumaynay birabbinaa rabbigana ayaanu rumaynay liyakfira si uu dhaafo lanaa annaga khataayaanaa gafafayaalkanaga noogu dhaafo iyo wamaa shaygii akrahtanaa aad nagu qasabtay calayhi dushiisa oo min asixri sixirkii ah wallaahu alle ayaana khayrun khayr badan wa abqaa daa'imnimo badan joogid badan saaxiriintii markay arkeen in laga reeyey oo waxaa intaa ka soo shaqaynahayeen oo ninkii ugu cilmi badnaa iyo kulligood intay iskaashadeen daqiiqada gudahood lagu gurtay oo lagu cunay haddama war baa yaalla marka war ma yaalla waa inay isdhiibaan waa inay isdhiibaan meesha waxay yidhahdaan culimmadu cilmigu haba xumaadee haddana cilmigu saaxiibkiisa waxunbuu u faa'iideeyaa cilmiga fadaaishiisa marka laga hadlayo wax la barto waxa ugu xun sixir baa ugu xun haddana dadkii bartay waa u faa'ideeyey seebuu ugu faa'ideeyey wuxuu ugu faa'ideeyey nimankaa saaxiriinta ah waxay ogaadeen oo cilmigii sixirkay yaqaaneen ku ogaadeen nebi muuse wuxuu la yimid inuusan sixir ahayn maxaa yeelay hadduu sixir yahay culimmadii sixirka ugu taqaanay ugu sarraysay waa innaga sixir innaga inaga baxsan oo dad kale yaqaanaana maba jira waxoogaagii aynu intaa ku khasaarayne waqti aynu ku bixinayna daqiiqada gudahood baa lagu cunay saas daraaddeed hawshani hawl sixira ma aha maxay ku ogaadeen aqoontii sixirkay ku ogaadeen laakiin dadweynihii tacbaaniintaha iyo caamadii aan waxba garanaynin ayaga waxa weye warka unbaa loo bedeli ayaga warka unbaa loo fircoon warkii u bedelay intaas ayaga ku filan ayagu inay yani waxay yidhaahdaan war waxani waa waxyi oo waa mucjizo oo ma aha sixir ma aha ma gaadhsiisne madaxdooda unbaa warka u bedelaysa warka iyagun baynu ku raacaya iyagunbaa kulba dhagi doona ujiita macnaha suxaradii marka waa daateen ayagoo sujuudsan markaasaa waxay yidhahdeen waxaan rumaynay haaruun iyo muuse rabbigood baan rumaynay haaruun iyo muuse rabbigood maxay labadooda u qabteen waxay usoo qabteen hadday yidhahdeen aamanaa birabbi alcaalamiin hadday ku gaabiyaan aamanaa birabbi alcaalamiin isagaa isu qaadanaya soo ma saas daraaddeed waa in labada ka soo horjeeda labada ka soo horjeeda waa in la yidhaahdo rabbi muusa wa haaruun warku ha caddaade suusan ninkan u kalsoomin oo uma dhiinba dadka anay ii jeedaan ilaan anay ii jeedaan buu dhihi saas macna haaruun iyo muuse rabbigood baan rumeeyey yaan rumaynay bay dhehen wuxuu yidhi war miyaad rumayseen aamantum ma rumayseen lahu isaga miyaad u rumayseen oo warkiibaad ka rumaysateen miya ma rasuulnimaad u rumayseen inuu reeyey miyaad ka rumaysateen intaana weli idiin idmin maa talada aniga iga sugtaan buu leey anaa idin dirsadaye ninku hadduu inaga adkaaday inaan idin idhaahdo war laynaga adkaaye raaca maad iga sugtaan weli nin wax u dambeeyaanoo tala u dambayso iska dhigahaya maad iga sugtaan oo ma nin wax u caddaado xaqu u caddaaday baa wax sugi ma intaanan idiin idmin baad iska raacdeen buu le ood rumaysateen warka suu u bedelay fiili wuxuu yidhi waa kii idinku weynaa kiinii weynaa weye kabiirkiinii wey oo sixirka idin soo baray laa ilaaha illa allah bal waxaad arg war adaa saxaradaada soo urursaday muusena meeshanaaba isugu horraysay iyo saxaradaada fircoonow xaggay isku arkeen oo uu sixirka ku baray ya warkaa dad baa rumaystay ogow warkaa caamadii way rumaysatay dhibaatadii waa saas ninkan madaxda ah hadduuba wax yidhaahdaba warseed ku tiri iyo warkan waxa meesha yaallaa diidahaya lamaba yidhaahdaba waa la yska qaataa jahwareelintaasaa marka lagu haystaa adduunka iyo bulshooyinka jahwareelintaasay ku haystaan maalinba sibay ugu dhigahayaan maalinba sibay ula hadlayaan say ula hadlaan waa ku dabaraacaya war warkani warkaagii horaa burinaya war waxa meesha yaallaa beeninaya war sidan wax uma jiraan lama dhihi karo kana waxa weyaan iyagoon wax la weydiin karin oo kale macnaa waa kii idinku weyna wax idin baray markaasuu hanjabaad galay ilaan xujadii lagaga adkaaye walle inaan lugaha iyo gacmaha si isdhaafa oo isweydaana idin goyn geedaha timirtaa jirridoodana aan idinku deldeli oo halkaasaan idin suri maydkiina way macna waadna ogaan doontaan haddaad cararteen oo muuse cadaabkuu idiin sheegayoo waa laydinku holayaa oo allah idinku diiri taa haddaad ka cararteen waad ogaan doontaan aniyo isaga midkanaga cadaab adag baliirso aniga isaga allah subxaana wa tacala buu leey aniga isaga balkaanaga cadaabkiisu daran yahay waad ogaan doontaan oo weliba cadaabkiisu joogid badan yahay bal meeshuu isgeynaya fiir ilaahay subxaana wa tacaala dadka iimaanka hadduu qalbigooda geliyo waxaad moodayn bay noqonaya nimankii shalayto sixirka difaacahayy oo ilaahnimada fircoon u doodahayay maanta mawqifkooda fiiri waxay yidhahdeen fircawnow mucjizaadka cadcadeen noo yimid horta kaa dooran mayno allihiinna abuurtayna kaa dooran mayno wax alla waxaad ka badin weydanayeen waxaad samayn kartana waa uun adduunyadan dhexdeeda haddaad wax dilayso haddaad wax daldalayso haddaad wax jirkana googoynayso waxaad samayn karto waa uun noloshan dhexdeeda bas wax kale ood samayn karta ma jirto marna tabartaa marna taagta annagana inaan soo noqonno rajo lagama qabo soo cajiib maaha ya waa ninkaad garanaysaan ciqaabtiisa iyo kibirkiisa iyo isla weynankiisa iyo inuu tilaabo qaadi shaka kagama jirto nimankan oo uu layn doono haddana maca daalika iimaankoodii cusbaa ee shalayta ay qaateen ayaa ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ku siiyey habaadka iyo sugnaanshahaas iyo rusuuqaas abadan fircoona waxaad ka badan wadayaal bay dhen na laa na xidhxidh na googo jidhka naga silci waxaad ka badin weedayaal waa un adduunyada amaad aakhare nagaga daba imaani maya bas saas man allah subxaana wa tacaala baanu rumaynay waxaanu weydiisanaynaa oon ka rabnaa inuu noo dambi dhaafo khaladaadkanagii sixirkii aad nagu qasabtay allah baana kayaa khayr badan oo joogid badan adiga waxaagu waa dhammaanaya rabbi baanu isku xidhna wey subxaana wa tacala mawqifkaasi waa mawqif casiiza jiddan waana mawqif mudan runtii waxa weeyaan muslimiinta maanta inay kaga daydaan dadka ahlul iimaanka nabiyullaahi muuse calayhi salaam rumeeyey saas way macnaa oo ruuxa muslimka ah xataa haddii la dilayo ama la xidhayo ama jirkiisa la googoynayo ama la dhacayo iimaankiisa iyo islaamnimadiisa inuu ku mitido war waxaad samayn kartaan sameeyo wadama burburiya na laaya na dila xoolaha naga dhaca wax alla waxaad ka badin weydaan yeela laakiin inaad iimaanka qalbiga naga ka saartaan ood gaalnimo noo saartaan taasi marnaba yayna raja idinka gelin intaa miyaynu dhihi weyn ya soo laynagama quusteenba haddii intaaynu dhihi lahayn waa laynaga quusan lahay laakiin waxoogaa yani waxa weeyaan shimbirbunidu waxay inoogu dul wareegaysaa mataqaana nimanku waxay inooga dhammaan laayihiin rajo badan bay inaga qabaan oo qaar badanoo inaga inaga mida u dalac u dabacsan oo u jilicsan oo rajo badan waxay ka qabaan inay inaga iyo dhulkeenna iyo xoolaheenna isku keen darsadaan rajadaasay qabaan laakiin hadday og yihiin mawqifkan oo kale inaan istaagayno dad badan baa macnaha waxa weeye inaga urursan laha macnaha saas weya fa ulqiya waa la riday alsaxaratu saaxiriintii sujadan ayagoo sujuudsan ayaa la riday qaaluu waxay yidhahdeen aamanaa waan rumaynay birabbi haaruuna haaruun rabbigii baan rumaynay waa muusa iyo muuse rabbigii qaala wuxuu uhi fircawn aamantum miyaad rumayseen lahu isaga aamantum miyaad rumayseen lahu isaga qabla an aadana intaanan idmin lakum idinka intaanan idin idmin inahu isagu lakabiirukum kiinii weynaa wey alladii midkaasoo callamakum idin baray asixra sixirka idin baray saas daraadee waa arrin aad kusoo heshiiseen wey arrintan isagaa idin baro macallin idin ah waxaad kusoo heshiiseen inuu meesha aada isku dhiibtaan asaguna uu meesha ku reeyo hadhowna jagooyin baa laydiin ballanqaadayo inaad dawladda wada qabsataan baad doonaysa waxa wey wuxuu meesha ka wado callamakum sixra fala uqaicanna walle inaan googoynaan googoyn aydiyakum gacmihiinna iyo arjulakum lugihiinna min khilaafin si isweydaan oo isdhaaf yani lugta midigta iyo gacanta bidixda gacanta midigta iyo lugta bidixda saas way macnaha si isweydaan wala usallibanakum walle inaan idin suri oon idin suri oon idinku daldali fii juduuci nakli calaa juduuci nakli way macnaha geedaha timirta jiridahooda korkoodaan idinku daldali wala taclamunna walle waad ogaan doontaan ood ogaan doontaan ayunaa kaanageeba ashaddu adayg badan cadaaban xagga cadaab oo wa abqaa baaqinimo badan daa'imid badan cadaabkiisu uu daa'imid badan yahy qaaluu waxay idhahdeen lan nu'hiraka kaa dooran mayno calaa maa shay dushii kaa dooran mayno jaa'anaa noo yimid oo min albayinaati mucjizooyinkii cadcadaa wixii aanu arkaynay intaanu ka tagno muuse adiga yani yani fircoonow adiga ku dooran mayno waladii kiina kaa dooran mayno fadaranaa na abuuris bilaabay abuuristanada bilaabay intaan ka tagno adiga ku dooran mayno ee faqdi xukun maa shayga anta adigu qaadin mid xukumaya aad waxaad xukumi karta xukun wixii go-aanaad qaadan karta qaad waxaad samayn karta samee wey inamaa taqdii waxaad un xukumi haadihi alxayaati noloshan dhexdeeda addunyaa ee liidata noloshan liidata un way xukunkaagu ma dhaafsiisna wey maanaa oo noloshani haddii uu fircoon ku dilo iyo haddii kaleba soo kolley dhiban maysa ya miyaad joogaysa soo nolol ciisile inaad ku dhimato maaha adoo karaamo lahoo sharaf leh inaad dhimato haddaad kolley dhimanayso adduunka waa dhaafi soo inaad dhimato maaha saas haddaabad uu iska kaadaayo fircoon intaad hadda aad iska sabto ood isaga raacda iska dayso xaalkaagu ma waaraysaa ma lagu daynaya ma lagu dayn maayo taadii baa imaan ha cudur caadiyaabad isaga dhiman shil caadiyaaba kugu imaam adoon magac iyo karaamo lahayn baad dhiman marka dhimasho karaamo la dhimo wey macana dhimasho karaamo le taasaa qiima le diintaada in laguu dilo ood u dhimato taasaa karaamo le kolley kolley waa dhiman lahayd wey macana innaa anagu aamanaa waan rumaynay birabbinaa rabbigana ayaan rumaynay liyakfira si uu u dhaafo lanaa anaga khataayaanaa gafafyaalkanaga iyo wamaa shaygii akrahatana aad nagu qasabtay calayhi dushiisa oo min asixri sixirka wallahu alle khayrun isaga ayaa khayr badan wa abqaa isaga ayaa daa'imnimo badan oo joogid badan yani waxa weeyaan cadaabkiisa iyo naxariistiisuba ayaa joogid badan wixii kalena waa dhammaanay fircoona waa dhammaan allah soo hadhay subxaana wa tacala cadaabkaagu waa dhammaan ka ilahay baa hadhay barwaaqadaadu way dhammaanta ilahay baa hadhaysa saas wey macana inahu amriya shaniya man ya'ti ciddii yimaada rabbahu rabbigii ciddii u yimaada mujriman isagoo dembiile ah fa ina lahu waxaa usugnaatay jahannama jahannamaa usugnaatay laa yamuutu xaaluusan dhimanaynin fiiha jahannamo dhexdeeda walaa yaxyaa uusan noolaanaynin waman ciddii ya'ti yimaada mu'minan isagoo mu'mina qad camila oo sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan fa ulaa'ika kuwaasi lahum waxaa usugnaatay addarajaatu darajooyinki baa usugnaaday alculaa ee saraynta badnaa jannaatu cadlin baa usugnaatay nagaadiga jannooyinkoodaa usugnaatay tajrii xaalo ay socoto min taxtihaa hoosteeda alanhaar webiyaashu ay socdaan khaalidiina ay ku waarayaan fiiha dhexdeedana ay ku waarayaan wadalika kaasi jazaau man xid cid abaalkii weeye tazakaa isdahiray inahu man ya'tii rabbahu mujriman hadalkoodii bay daba socotaayoo waxaa hadlaya dadkii mu'miniintii iimaanka ku cusbaayee saaxiriintaha shalayto maantana mu'miniintaoo nebi muuse raacsan calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam waxay yidhahdeen man ya'tii inahu amar yo shaniya man ya'ti ciddii yimaada rabbahu rabbigii ruuxii u yimaada mujriman isaga oo dembila oo dembi galay fa ina lahu waxaa u sugnaaday oo uu leeyahay jahannamo jahannamo ayuu leeyahay laa yamuutu ma dhimanayo fiiha jahanamo dhexeeda ku dhiman maayo walaa yaxyaa mana noolaanayo maxaa laga wadaa yacni ma dhimanayo naftu dhaafi mayso mana noolaanayo nolol quma noolaan mayo nolol silicuu noolaanaya way macana nolosha uu nool yahay waa nolol silica nolol qiimale ma noolaanayo waman yaati ciddii yimaada muminan isagoo mumina ciddii alle u yimaada waman yatihi alle ciddii u timaada muminan isagoo mumina qad camila oo sameeyey asaalixaati acmaasha wanaagsan iimaan iyo camal saalixa isagoo wata ruuxii alle u yimaada fa ulaa'ika kuwa lahum waxaa u sugnaaday addarajaatu darajooyinkii baa u sugnaaday alculaa ee sarraynta badnaa darajooyinka jannada ee ugu sarreeya ayay leeyihin jannaatu cadnin nagaadiga jannooyinkeeda ayay leeyihin nagaadiga jannooyinkiis ayay leeyihin tajri yani jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaar webiyaashu ay socdaan khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiiha jannooyinka dhexdooda wadalika arrinkaasi jazaau man cid abaalgudkii wayatazakaa isdahira ciddii isdahirta oo shirkiga iska dahirta oo macaasida iska dahir oo iska dahira shakiga iyo jahliga iska dahira oo akhlaaqda xunun iska dahira ruuxaasaa iskale jannooyinkaas walaqad awxaynaa ilaa muusa an asri bicibaadii fadrib lahum ariiqan fi lbaxri yabasan laa takaafu darakan walaa takshaa waa laga reeyey marka nimankii fircoon iyo ciidankiisi waa laga reeyey waxaad moodaa marka qur-aanku uu ka warramayo qisada nabiyullaahi muusa iyo fircoon dhex martay fircoon in badan oo madaxo maanta adduunka joogtuu dhaamaa waxyaalo badan buu ku dhaamay muxuu ku dhaamaa wuxuu ku dhaamaa nin in lala murmo oo lala doodo oo war xujo keensan la dhaho uu aqbalayuuba ahaaba sooma war waxaad haysata keen anigu una haystaan keensan waba kalaba ballan inoo qabo laakiin calbawakaasi jabaabiradan maanta adduunka haysta ee dhaalimiinta ah maanta waxaad tidhahdaa war waad khaldan tahay khaladkaaga aan istuslo markaaba waxa way kumaan doosii baalaya shayaadiin baa lagugu sallidahaya waa lagu kala tuurahaya war baa yaala abadan bal waxaa keenta haysa keen iyo aan isla aragna iyo ma jirto fircoon jaanibkaa marka la yidhahdo ilaahnimaba ha sheegtee jaanibkaa waa ku dhaamay madax badanoo maanta islaamnimo sheeganaysa saas way macana ruuxu markii waa inuu wax aqbali karo oo wax dhagaysan karo oo wax yeeli karo xujada loo bandhigi karay saas way macana laakiin kibirku hadduu kaa gaadho heer ah laylamaba hadli karaba haddii wax layla soo qaadana bas wey waa in qoortu duusha ruuxa hadda waxa wey waa waxaan caadi ahayn taasi macna walaqad awxaynaa xaqiiqe waan waxyoonnay ilaa muusa muuse ayaanu u waxyoonnay an asri dheelmi bicibaadii addoommadayda dheelmi oo fadrib yeel lahum iyaga dariiqan jid u yeel fi lbaxri badda dhexeeda jidkaasoo yabasan ingegan laa takhaafu ka cabsan maysid muusow darakan haleelid in lagaa daba yimaado lagu soo gaadho walaa takhshaa ka baqi maysid walaa takhshaa baqi maysid biyaha inay kumaansheeyaan ood ku yani ku hafatana ka cabsan maysid faatbacahum waxaa raacay fircawnu fircawn baa raacay bijunuudi ciidamadiisii buu la raacay faqashiyahum waxaa daboolay fircoon iyo ciidamadiisii min alyami badda xaggeeda maa hashiyahum wixii daboolay waxaan laga sheekayn karin baa daboolay wa adalla wuu lumiyey fircawnu fircoon wuu lumiyey qawmahu tolkii waa lumiyey wamaa hadaa muusan hanuuninin yaa banii israa'iila reer banii israa'iilow qad anjaynaakum waan idin badbaadinay min caduwikum cadowgiinni baan idinka badbaadinay wawacadnaakum waan idinla yaboohtannay jaaniba tuuri buurta duur layidhahda dhinaceedaan idinkula yaboohtanno on idinkula ballannay jaanibkii alaymani ee midigta ahaa wanazalnaa waan dejinnay calaykum dushiinna almanna galladii wasalwa iyo shimbirihii kuskusna kuluu cuna baanu idin markaa min tayibaati maa shay wanaagyaalkii rasaqnaakum aan idinku irsaaqnay walaa tadqaw ha xadgudbina fiihi shayga aan idinku irsaaqnay ha ku xadgudbina ha qooqina oo fa yaxilla markaa uu dego calaykum korkiina uu ku dego qadabii caraday waman ciddii yaxlil uu dego calayhi dushiisa qadabii caradaydu ay ku degtahay faqad hawaa waa hoobtay oo naartu ku hoobtay wa innii anigu lagafaarun midkii dhaafid badan baan ahay liman cidda taaba noqota oo wa aamana rumeeya oo wa camila sameeya saalixan camal wanaagsan uma kadibna ihtadaa hanuuna nabiyullaahi muuse calayhi salaam muhimadii koowaad ee loo soo diray waxay ku ekayd in fircoon loo muujiyey inuu khaldan yahay fagaarihii laysugu yimidna lagaga reeyey wuxuu watay oo dhanna la burburiyey xaqu waa u caddaaday markaas mar haddii arrintaasi caddaatay muhimadii kale oo ahayd reer bani israa'iil in gumaysiga laga saaro ayaa marka loo tegay nebi muuse markay ka codsadeen reer bani israa'iil faraha ka qaad fircoon waa diiday rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi fircawnow ee muusow reer bani israa'iil kaxee baa layidhi habeennimo bixi baddana waxaad uga samaysaa jid ingegan in lagu soo gaadho ka cabsan maysa biyaha iyo badda dhibaatadeedana ka cabsan ka baqi maysa reer bani israa'iil waa diyaar garoobeen waa baxeen nebi muuse hogaaminaya caleyhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam fircoon ciidamadiisii o dhan intuusu keensaday ina haulaai la shiridimatun qaliiluun wa inahum lana lagaa'iduun koox yar wey way naga cadhaysiiyeen weliganana waanu iska jiri jirnay madaxda hadalladoodi weliganana waanu ka taxadaraynay soo baxay ciidamadiibu kacay waa ka daba tegey badii baa laysugu tegay nabiyulahi muuse alay salam badda markuu tegay ushuu ku dhufaanay ushii markuu ku dhuftay fanfalaqa fa kaana kullu firqin kadawdi lcaiim badii waa kala baxday jid ingegan baa dhexeeda ka soo baxa biyihii qaarna xaggay u istaageen qaarna xaggay u istaageen jidkii ingegnaa buu nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo reer bani israa'iil mareen markay baddii ka dhammaadeen fircoon iyo ciidamadiisiina ay baddii ku soo dhammaadeenoo dhexdeeda ay marayaan ayaa biyihii laysku fasaxay fa khashiyahum min alyami maa khashiyahum wixii meeshaa ka dhici lahaa baa ka dhacay ma wax laga sheekayn karaa fa khashiyahum min alyami maa khashiyahum adugu miyaad ka warrami kartaa waxaan laga warrami karin wax weyn baa meeshaa ka dhacay rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fircaan tolkii waa lumiye wuu habaabiyey mana uusan hanuunin oo ninka tolkii meeshaa ku dambaysiiyey aan ku weydiiye miyuu lumiye mise waa hanuuni waa hanuuni maxaa yeele khasaarahaas iyo waxaas sabab ugu noqday inay ku dambeeyaan rabbi reer bani israa'iil buu markaa kadib hadalka u jeedino war reer bani israa'iilow waad ogtihiin cadowgiinnii in laydinka samata bixiyo gumaysigii laydinka saaray kitaabkii towreed ahaana waa laydin siiyey wawaacadnaakum jaaniba tuuri layman waxaa laga wadaa waa kan soo marnay وwاacdna muسى arbaciina layla alaaiina layla waatmamnaha bcashrin waa tii ka lahay ballantaa nebi muuse lala ballamay oo duurtii buurtii duur imow la yidhi waxay ahayd midii lagu guddoonsiinayay kitaabkii towreed aha marka wawaacadnaakum jaaniba tuuri اlaymani kitaabkii towreed aha baa lasoo guddoonsiiyey wanazlnaa calaykum mana wasalwana waa xilligii ay tiiha ku jireen intay wareersanaayeen waata ilaahi subxana wa tacala gallada usoo dejinay maniga waa horaan usoo sheegnay tafsiirka ibnu kaiir uu rajaxaya waxa wey maniga in la yidhahda gallad badan waxyaalo badan oo gallada ah oon hal nooc ahayn qaarna waxay ku fasirayaan bahal yaroo xabag qoyday oo kale aad moodo shaam inta badan ka da-a shaam ka da-o cirka ka yimaada xabag waxaad moodaysaa yani waxa weyaan yani laqooye oo kale ayaad moodaysaa maanaa bahal noocaas oo kale qaar ku fasiraan salwaagana waa kaan soo marno iyadana soo sheegno waa shimbir shimbir kuskuusan oo inta badan si wada jira u socoto oo kolba meel ka guurto oo meel degta qawaadic baa la dhahaa qawaadic shimbiraha macnaa isla socda kooxda u guura waxay la eg tahay baashan la yidhahda kabarayda kabarayda mataqaanaa kabarayda leelagata kuskuusanoo hilib macaan salwa shimbir noocaas oo kalaa marka intay wareersanaayeen buu ilahi subxana wa tacala siiyey hadalkaasi marka waxaa loo jeedinaya reer bani israa'iil waa markay gumaysiga ka baxeen kadib walaqad awxaynaa xadiiqe waa waxyoonnay ilaa muusa muuse waxaan u waxyoonnay an asri dheelmiyo habeennimo kaxee bicibaadii addoommadayda fadrib ku dhufo lahum fadrib yeel lahum iyaga dariiqan jid u yeel filbaxri badda dhexdeeda dariiqaasoo yabasan ingegan laa takhaafu ka cabsan maysi darakan soo gaadhid in lagu soo gaadho o lagu soo haleelo dib lagaa soo gaadho walaa takhshaa ka baqi maysid badda iyo biyaheedana ka baqi maysid iyo dhibaato kale toona fa atbacahum waxaa raacay oo ka daba tegay fircawnu fircawn bijunuudihi ciidamadiisi fa khashiyahum markaas waxaa daboolay fircoon iyo ciidamadiisii min alyami badda xaggeeda maa khashiyahum wixii daboolay wa adalla wuu lumiyey fircawnu fircawn qawmahu tolkii waa lumiyey wamaa hadaa mana uusan hanuuninin yaa banii israa'iila reer bani israa'iilow qad anjaynaakum waan idin badbaadinay xaqiiqee min caduwikum cadowgiinni baanu idinka badbaadinay fircawn ahaa wawaacadnaakum waan idinla ballannay nebi muuse ballanta gale wawaacadnaakum waan idinla ballannay jaaniba tuuri buurta tuur dhinaceedaan idinkula ballannay dhinacii al aymana ee midigta ahaa si towreed laydin siiyo wanazalnaa waan dejinay calaykum dushiina almanna gallad oo dhan baan idinku soo dejinay wasalwa iyo shimbirtii kuuskuusnayd kuluu cuna min ayibaati markaasaa waxaan idinku nidhi kuluu cuna min ayibaati maa shaykiisa wanaagsan cuna rasaqnaakum baan idinku irsaaqnay risqigaa wanaagsan cuna walaa tadqaw ha qooqinoo ha kibrina ha xadgudbina fiihi waxa aan idinku irsaaqnay wanaagsan ha ku xadgudbina oo fa yaxilla haddaad xadgudubtaan kolkaa uu idinku dego calaykum dushiina qadabii cadhadaydu ay idinku degto waman ciddii yaxlil uu dego calayhi dushiisa qadabii cadhadaydu ay ku degto faqad hawaa waa hooftay oo naartuu ku hoobtay iyo dhibaatoo dhan buu ku hoobtay wa innii anigu lagafaarun midkii dhaafid badan baan ahay liman ciddii taaba noqoto oo wa aamana rumeeyey oo wa camila sameeye saalixan camal wanaagsan sameeye kaa waanu dhaafayaa uma kadibna ihtadaa hanuunay oo iimaanka iyo hidaayada ku sugnaaday ilaa uu ka dhintay hada wabilahi tawfiiq wsala allahuma waslama calaa nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam